hagaha gala dhegeystayaal idaacadda star f m codsiga gobolka uqiibare ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban kuna soo dhowaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan subax weliba halkan si toos aad uga dhegeysataan dhegeystayaal saaxiibayageysada kale daily nation sidoo kale the standard eeba haddaba dhegeystayaashan fursad u siina saakaas ee kusoo kaakaceen kuwa beristeen waxyaalaha deegaanka tuulooyinka qaryooyinka iyo weliba kaawntyada laga hadalhay guud ahaan wadanka ayaan dhegeystayaasha suxaasi aan gadaal ugu dhignaa si aan u ogaana balse ay ku soo kaakaceen jaarka deriskana bal sida iskaga warhayaan taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay lix labaatanka bisha sagaalaad ee sebteembar sannadda labada kun labiy labaatanka maalin isniin ah dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suuban waxaan filayaa inaad si wacan oo qurux badan aad ku soo wada kacdeen iskana warqabtaan aan ku bilaabo wargeyska hore saaka wargeyska the standard wuxuu halkan qoraya dabcan iyadoo madaxweynaha dalka william ruto uu markaas iskugu yiray ilaa afartan wadaada oo markaasi waa wadaadada baadiriyaasha ah ee dalka halkaas uu sheegay in madaxtooyada loogu duceynayo sidoo kalena uu sheegay in bil weliba loogu duceynayo madaxtooyada laiskugu imaanay kulan wadaadada baadiriyaasha ayaa halkaasi kaga qayb gala shalay ayagoo kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha yuruba marwada koowaad ee rachel ruto waxaana ay ku sheegeen in ay tahay mid markaasi ay ku socoto ducada mid wadanka guud ahaan wuxuu madaxweynaha sheegay inay tani ay ka go-an tahay sidoo kalena yoolkan ama hayrkan ay kusoo gaareen allabaryadooda waqtigii doorashada saacadihii yoliba waqtigii kala guurka doorashada yoliba waqtigii maxkamadaha dhegeysaliyo sida uu ku tilmaamay madaxweynaha waxaa madaxweynaha uu sheegay in wadaadada baadiriyaasha wadanka loo baahan yahay waqti weliba ama xil weliba si ay markaasi xaaladaha iyo weliba wadanka qayb uga noqdaan allabariga sida uu asaga ku tilmaamay dhegeystayaal maalintii shalay kulan uu dabcan ku qabtay madaxweynaha oo safar markaasi oo socdaallo ku mareeyay wadanka mareykanka ayaa dib ugu soo laabtay shalay subaxii hore gelinkii hore ee aroortii wadanka markaas dib ugu soo laabtay waxaa durba uu markaas dadka wadaadada ugu booriyey wakhtigan adag ee cakran ee nolosha aada u adkaatay inay markaas dowladda wakhtigan kala shaqeeyaan labariga iyo sidii dhaqaalaha wadanka dib ugu soo kobci lahaa iyadoo markaasuu sheegay inay markaasi ceribgoysay baadiimaha wadanka arrimihii dhaqaalaha waa siduu asaga tilmaamay madaxweynaha wargeyska boggiisa liixaad ayaa saaka arrimahaasi ku qoraya kagana faalloonaya weliba idaacidda suurtagelinayso in markaasi aada ugu xiraan wadaadaha ama waa wadaadaha diimaha kuweliba qaniisadaha ayuu markaasi madaxweynaha sheegay inay tahay mid keliya iminkana ku socon karto horaan iyo markaasi cilaaqaad wanaagsan ama cilaaqaad wanaagsan madaxweynaha la lahaa diimaha iyo weliba kaniisadaha sida markaasi khubarada dhanka siyaasadda kuwa ka falooday tilmaamayaan sheegayen wargeyska boggiisa lixaasaaka faahfaahin halkaasi ka qoraya wargeyska wuxuu halkan sidoo kale qorayaa dhegeystayaal iyadoo boggiisa labaad wargeyska daily nation dhanka caafimaadka health watch ayaan leeyahay dabcan indhaha oo iminkan caafimaadka lagu hayo kadib markii cudurka ebola ah ee dilaaga ah ay iminkan albaabka uu soo qarqaraacay laleeyahay xuduudaha uu ku suganyahy ama ku agmaraysanayo waxaa iminkan heegan sare la geliyey dhammaan xubnaha markaasi ka hortegitaanka arrimaha deg dega ee dhanka caafimaadka kuwaas oo ku sugan xuduudaha busiya iyo sidoo kale malaba ee xuduudda wadanka ee uganda ayla leedahay wadanka waxaa la xaqiijiyey in dhammaan shan ruux ay u dhimatay cudurkaasi ebola kadib markii lagu dhawaaqay wadanka uganda iyadoo la sheegay in iminka dhammaa labaatan qof uu soo ritay halka weli qaarkoodna ay lala tacaalayo lala xisaabinayo ama la xisaabinayo waxaa markaasi ay sheegtay in qaarka ee dowladda kuwa markaasi ka hortaga daawada iyo weliba cudurada faahfaah ay sheegeen in screening lagu sameyn doono mise xaaladaha caafimaadka qofka lagu sameyn doono intuusan xuduudda soo gudbin ama soo dhaafin iyadoo baaritaanada dhammaan dadka wada mari doonaan kuwa baabuurta xamuulka wadamada u kala gooshay uganda tanzania rwanda iyo kenya wadanka markaasi dib usoo galayo waxayna tilmaamay sheegeen inay tahay mid halisteeda wadato cudurkan ebola waxa uu sheegay ama ay sheegeen in ay tani ay tahay haddii waddanka uu soo galo in dad badan ay markaasi uu galaafan karayo cudurka tilmaamana ay sheegeen in ay kormeero xoogan ku sameynayaan sida cudurka gudaha uusan usoo galan kadibna uga sii faafin iyadoo la sheegayo in qofka iminka la qaban doono lagu arko astaamaha koob iyo labaatan ee karantiin gooni ah loo sameyn doono cudurkana la sheegay in si fudan lagu qalqaado sidoo kalena ay gaari kartaan ama uu gaari karo ilaa iyo intaasoo meel uu socon karo cudurka ku faafo dabcan shaqsiga markaasi qaado u kala gudbin karo ama magaalooyin kala gudbin hal shaqsi waa hal shaqsi in intaasoo magaalo u kala gudbin karo cudurkan ebola cudurkan ayay tilmaameen in markaasi dhiig afka iyo sanka iyo dhagaha iyo meel weliba dulasho inuu ka imaanayo kadibna cunug cudurkaasi uu qofka la dhacayo kadibna uu dhimanayo sida ay tilmaameen khubarada caafimaadka iyadoo dadka looga digayo inay markaasi qaataan talooyinka caafimaadka ee kuwa ku sugan xuduudaha si ay markaasi cudurkaasan usoo gelin gudaha wadanka sida ay tilmaamayeen caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ee dalka madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaada gashaagu ayaa la filayaa in kulan uu la qaato gabanaayaasha goobaha markaasi waa wadamada waa kawntiyada wadanka qaar ilaa iyo la sheegay saddex iyo toban ismaamuul ama labaatan ismaamuul oo markaasi kulan deg deg ah ula qaadan doono looga arrinsan doono xaaladda abaaraha ee aada u akiran kadib markii shalay uu madaxweynaha uu amray in ragaada gashaagu oo kulan deg deg u qabto looga arrinsanayo xaaladda adag adag ee lagu sheegayo in dad aada u tiro badan ay ku dhimanayaan xoolihiina sidoo kale ay kaga dhammaadeen madaxweyne ku-xigeenka ayaa kulanka markaasi qaban doona maanta iyo berito sida markaasi qorshaha uu yahay wargeyska boogis tobnaad uu markaasi kaga hadlay wuxuuna tilmaamayaa ama tilmaamaysaa inay tahay mid markaasi suurtagelin doonto fududayn doonto sidii xaaladahan si deg deg wax looga qaban lahaa madaxweyneha ayaa sheegay inay markaasi gobolku qoybari qayb ugu weyn ay ka tahay sida dhibaatada xoogan imikan ka taagan xoolihii iyo abaarihii markaasi ay kaga dhammaadeen iyadoo kulamo uu la qaadan doono gabaranayaasha gobolka iyo dhammaan inta asalka ee oomanaha waxaasoo la sheegay sida ee xal markaasi loogudegdeg xaalad deg deg ah markaasi wax looga qaban lahaa looguna raadin lahaa si dadkaasi loo samata bixiyo biyo dhaamis iyo sidoo kale in markaasi xoolahooda dib waa xoolahooda waxay ku dhaqaaqi karaan iyo weliba cunto inay markaasi kaga hadli doonaan ama kaga arrinsan doonaan sida wargeyska saaka uu qorayo kuwa markaasi waa dabcan ururada daabaca bogaasha waxay iminkan madaxweynaha ay leeyihiin in ay arintan dibba markaasi loo dhigo dib oogis lagu sameeyo c b c manhajka cusub ee waxbarashada dalka ee c b c kenya publishers association waxay markaasi sheegeen in iskuulo cusub iminkan la dhisay sidoo kalena ay meelo qaar iminkan u baahan yihiin in si deg deg ah sare loogu soo qaado waxbarashadooda mase loo koobciyo waxbarashadooda wargeyska bogi saliixaada wargeyska waa daily nation ayaa qoraya faallo oo markaas dha fara badan kaga taabanayso dhibaatada iyo culiysada waxbarashada iyadoo manhajka c b c ay ku sheegeen in ay imika tahay mid deg deg ah wax looga qabanayo deegaano qaar ah ama gobollo qaar ah oo u baahan in sare loogu qaado waxbarashadooda ay tahay mid markaas waxtar u yeelan karto waxna wax kaga qaban karto waxay sheegeen in buuga fara badan la daabacay oo markaasi loogu taageerayo laguna taakulayna dhammaan waa ardada manhajka c b c kuwaasoo sheegay inay tahay in kaalinta ugu wanaagsan ay doonayaan inay ka qaataan waxaa la dilay dhegeystayaal ilaa iyo sideed ciidamada booliska ama booliska waa ciidamada booliska ee dhegeystayaal kuwa loo yaqaano koofi guduud ah g s u da kadib markii shalay iska hormaad oo dhaceen turkaano iyo weliba bokoot waa kuwa xoolo dhaqatada dhegeystayaale waxaana la sheegayaa in markaasi lagu dilay ciidamo booliis ah iyo sidoo kale jief iyo weliba laba qof oo shaqsi ah ama raaciyad ah oo halkaasi ku sugnaa kadib markii bokood ay markaasi soo qaadeen weerad gaabdimo ah oo ay ku laayeen ciidamadaasi yoolo sida markaasi ciidamada sida ay sheegayaan waxaana ay sheegay sidoo kale wargeysku qoraya in arintan iminkan ay tahay mid faraha kasii baxayso iyadoo si deg degan ah iminkan dowladda looga codsanaya in waxa kaga qabto waxaa markaasi la sheegaya in westbacood iyo turkaano ay isku haystaan xoolaha ee kala dhacayaan iyadoo markaasi ciidamo fara badan halkaasi loo daabulay marar badan laakiin iminkan waxay sheegaysaa in arrintan ay gacanta kasii baxayso oo iminkan ay dowladda xakameyn la-dahay arrinta ee ku saabsan xoolaha dhaca iyo weliba dilka iyadoo la sheegay in qoryaha iyo sidoo kale fallaarta dadka ay la beegsanayaan mise ay ku dilayaan turkaanada iyo sidoo kale bakoodka halkaasi ku dhaqan waxaana xildhibaanada halkaasi kasoo jeeday sheegeen tilmaamayaan inaykan in dowladda laga doonaya in tilaabada sida ugu haboon wax qabashada loogu badbaadin karo dadka shacabka deegaankaasi kadibna qoryaha lagu soo aruurinayo in ay markaasi ku qaado si wax loogu qabto dhibaatadana xalkeeda loo yeereeyo sida wargeyska halkan uu tilmaamayo waxaa sidoo kale wargeyska saaka u qoraya oradyahanka dalka ninka lagu magacaabo diisman ama ninkan waxaa lagu magacaaba kibshoge waa kibshoge waxaana uu orday laba saac iyo halwaa laba saac iyo hal daqiiqa waxaana rikoodhkii waa rikoodhkii saddexaad uu jibay kadibna u qaatay waxaana orodkan uu ka sameeyey magaalada barliin olympic marathon champion taasoo markaasi lacag ku qaatay saddex iyo toban milyan waa saddex waa saddex iyo toban dhibic milyan oo lacagta dalka waxaana orodkan oo markaas noqonaya milyan dabcan ninkan ninka minilarka ah in oo orodyahankan markaasi oo sumcad usoo jeeda wadanka kadibna orado fara badan uu ka qeyb qaatay waxaana la sheegayaa in markaas kula tartamayeen asxaab aad u tiro badan ee wadamada kale kasoo jeedaan sida jaban etoobiya iyo wadamo kale mareykanka ka mid ah laakiin kaalinta koowaad uu galay isaga waxaana la sheegayaa in uu markaasi ku dadaala sidoo kalena uu sheegay in uu arrintan uu keliya kaga gool leeyahay sidii dunida markaas ninka ugu waa dunida marka waa ninka markaasi loo yaqaanay jigines inuu asaga markaasi dunida kaga noqdo qeybta orodka dhegeystayaal jooge marar badan orda dhegeystayaal waxaana markaas lagu xasuustaa derekoodhka uu markaasi marar badan u kala jibiyey tii saddexaadna tani ay tahay iyadoo markaasi daqiiqado yar oo keliya uu ka ordaayo waxaana markaas la sheegayaa in ay tahay suurtagelnimada u keeni karto kibjooge inuu wadamo fara badan oo markaasi dad matalaya inuu ka orodbadiyay dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa soddon iyo shanaad uu qorayo wargeyska waa ninka iminkan wuu jebiyey rikoodhka oratonka ee markaasi masaafada ah ee lagu kala ordayay saacadaha dhegeystayaal laba saac ayuu ordayay hal daqiiqa ayuu ku daray dhegeystayaal barliin shaalintii shalayto waxaa halkan dhegeysta wargeyska sidoo kale uu qorayaa iyadoo iminkan dowladda ay sheegtay in sare loo qaadi doono lacagta markaasi la dhiro ama lacagta markaasi lacagta dadka mushaarada mushaarada qaadsa ay loo qoondeeyo n s s f lacagta labada boqol ee qofka bishi laga jiro contributionka ay dowladda sheegtay ama madaxweynaha dalka uu sheegay in sare loo qaadi doono mise la kordhin doono si ay markaasi keyd wanaagsan cid waliba ay u hesho ama u keydsato madaxweynaha ayaa wargeyska sida bogiisa toddobaad maalinta shalay sheegay inay tahay mid aan la aqbali doonin in cid waliba kii halka milyan qaadanaya in laba boqol laga jaro kii labaatanka kun qaadanaya laba boqol laga jaro laakiin wuxuu sheegay in tani ay tahay in lakala qaadi doono sida markaasi lacagaha loo kala qaato mishaaraadka qofka sida usoo kala go-do la sheegay in lacaga fara badan qof waliba loo dhuri doono sida uu sheegay si cid waliba markii lacagta ay u gaarto uu qaadan karo sidoo kale wuxuu ku qabsan karo sida uu madaxweynaha sheegayo wargeyska bogiisa toddobaad ay saaka qoraya arrimahaasi waxaa wargeyska bogiisa toddobaad waa bogiisa tobnaad halkan uu qorayaa in markaas iminka laga codsanayo dabcan xisbiga ama in markaas ay ka shaqeeyaan arrimaha dhaqaalaha sidii markaasi dowladda ay ugu rusheegi lahayd wax ka qabashada kagana bedeli lahayd waqtidii olalihii ay dhalinyarada looga ballan qaaday in wax badan loo qaban doono sida wargeyska uu qorayo maqaal ama qoraal laga qoray wargeyska ama uu qoray wargeyska kadib wuxuu tilmaamayaa inay tahay mid iminkan ka dhammaanshuhu la sugayo madaxweynaha sidii markaasi dib ugu soo noqon lahaa dhalinyarada oo horaan uga ballan qaaday in markaas soo kobcin doono dhaqaalahooda wax badanna uu kaga bedeli karo sida uu tilmaamayo dhegeysa wargeyska bogiisa tobnaad wargeyska the standard halkaas ayaan ku dhaafay wargeysada dhegeystayaal idaacadda star fm cutub gobolka waqooyi bari ayaad dhegeysanaysaan saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiin arooryo suban subax wanaagsan ayni leeyahay meesha meel walba naga dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhammaantiin arooryo suban waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber haddaan lamarka mar kale inigu celi waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban waxaan rabaa inaan qof waliba markaas codkiisa aan maqlo deegaano weliba uu ku sugan yahay haddee tuulo ku sugantay iyo haddaa magaalo ku sugantayba cid waliba soddon ilbriqsi soddon ilbriqsi ayaan siinayaa bal si aan isku ogaano bal maqalka idaacadda iyo xaradda ku sugantay sida markaas jawiga uu yahay dhegeystayaal qaadka telefoonka u horaan siinaya subax wanaagsan walaala soo dhowow
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلامة يا عبدو ويجب صباح أنا وناكسن هاد هاد ولا لو لو ناكسن هيد مجرى الحمد لله يا حضور الله من قد نوبر يسير هيا جبنا حي قوي الحمد لله ولا هاد لو عن لو ناكسن في صعق وصعق سكولين ولا آلي مرك الحمد لله جو هاد وحوا قبو ما أرتو رخاب يرو عن وينان وانا اللي قشلنا ضروري وهاد نعود الله إن شاء الله من خير قبل ummadda meel kasta deeqa allaha noo keeno inta bogta allaha noo caafiyo waan idinsa dhegeystayaashii adiga dhammaan maarata meel kasta lagu kala bariyay saaxiibada waxaan lees wax waxaan wanaagsan shukran aad baad umaadsantahay wax la mid ah xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo laal magacaaga alo starfm halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waana halke waa iidow ganon iidow ganuna soo dhowow iyadoo may maqlaysaa hallow
halo waan ku maqlayaa ha saaciidow gano harada wuxuu tegi dhagahle soo dhow
eedaan dhaqna haye hadalhaynta magaaladan ka badan may baahan ne qaxootiga oo may dheerahay kaararkii laka gooyay lisurunji iyo qaxooti fara badan oo ha ka kororahay haye
iyo may dheerahay dadkii oo unyare unyare iyo may dheerahay hatana qaalinimo iyo may dheerahay dadkii oo milan roog oo tabaraalaysan mhm yaa may dheerahay dhibaatadan ka badan ah ilaahay ha naga bixi dhibaatada iidow marka mayl ku codsaday dawladda iyo may leerahay hay-ado inti dadka meel roogo may leerahay samafal ala diiran gaar ahaan dadka hadda kooyahay tabaalaysan iyo may leerahay xarooyin cusub liin sameey inkastoo dadka hadda aad kooyahay uqadsantahay dadkii iidow dhan soo roogi.
koob soo koob fadlan soddon ilbreeqsi haye soo koob dadka dadka hadda kooyahay dadka hadda kor saaran in may leerahay meel kale laku jeey waana samafalan sameey waan ka salaamaa shukran aad baad umahadsantahay waan ku salaamay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan walaal soo dhowo halo salaam amrow yuusuf waa kula hadlayaa magacaaga yusuf abdu abdullah maxamed ibrahim oo jooga sanura ka waran fanuura saaka sanura abdul sidan oo ugu baray haye alxamdulillah ana ku kala xaalada dhagdhag soo ma ahan xeer xaalada nada alxamdulillah anta ana aad iyo aad xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga halow star f m waa ka gudbaya xigaha kalaan siinaya star f m soo dhow walaal subax wanaagsan waan ka gudbaya xigaha kale subax wanaagsan aan ka gudbaya astagana inkastoo qadka isku cehinayn dhegeystayaasha soo dhow walaal subax wanaagsan halow star f m
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلا هذا
walaal qaalay aad baan kuu salaamaya binta cabdi بنتي سودو ساكا كور حريها maasha allah walaal macaan dhagaxda goobta aan ka joogsaafayna bintaasiya alxamdulilah wax dhible aan kuu sheegay malaha alle subxaana watacaala soo ugu talagalay adaleenteenna roob inooda allah nasiya walaal qaalay aad baan kuu salaamaya شكرا بنتي أدى أم أصنتها حريها قحوتيدا هذا الله ضام مقلي إما كان مديرة أن مقلو يوجار يسودو كلا جارسة ميرو meelaha kale aan kala maqlo hadaladooda iyo suufta iyo sidoo kale beled xaabo mombaaso nairobi kajaadho isyelo inaan hadaladooda maqlaan raba fadlan qaxootiyada waa mahadsantiin shukran codadkiin waa maqlay soo dhow walaal waan ka xumaa qatu ka baxay xigaha kale soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waa halkee halkee ku suganta waan kaa qaaday waa tahay kaar soo gasho kadib soo waco xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga Oo. S- maasha iqra gaarisa ka waran saaka
allah gaarisa dulsaaran kaga suganahay roob baa noo da-a maasha allah alxamdulilah aan leenahay dhammaan dhageystayaasha iyo wariyaasha istaacimaaxaabida subax waxana wanaagsan subax la mid ah aad baa umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan
waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa halkee
waa booko booka ka waran saaka fadlan adha- g- carabka boobsi adeer walaal maca waa booko waa lagu xiya alxamdulilahi maasha allah dalaayo kama jirto abaar abaar iyo xolihii hoo rafaadiyo maxaan ku rahdaa iska babaktinaayo maxaan ku rahdaa oon sii rafaadaa ka jirniyo baadiyada u booko ducaysta ducaysta ducaysta ogaas duca- ducaysta ducada wax walba ku imaadaan hala ducaysto star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat madheere ka waran saaka
maasha allah naxariis ilaahay aan qabnaa dhinacaan ka barin qaylo kama maqlin ilaahay aan mahadle haye nin walba howshiisa ceersinaya abaar iyo aaran ilaahay aan u qabnaa waa un sabra inaan sabarkaayna lagu fiirinaa eh aad iyo aad naxariis allah noo soo dejiyaan leenahay muslimiinta iimaanka allah nagu sugo ilaahay wixii nasiib alxamdulilah aan dhahnaan leeyahay waana wada aad baad salaamay.
umahadsan tahay xalima salaad way mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaal magacaaga
magacayga waa maxamuud xuseen halkee ku sugan tahay maxamuudow
mandharaaysta gaar ahaan magaalada carabiya mandheera ka waran saaka
alxamdulilah waa la fiican yahay haye maxaa la hadalayaa
waa la iska fiican yahay alxamdulilah waa un rooberi cirkana waxaa waaye waa heeman hayaa xilli kala dambey dahol lakulul yaa la joogaa nabada lagu bari aad baad umahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaca
ambakir magaalo madhera mandheera ka waran saaka
alxamdulilah sifiican ayaa loogu baray waa dhibaatadan aad baa mandheera ka dhankee dhanke- mandheera ka dhankee
dhanka iyo suuqa xoolaha Ah, dhagdhag soo ma ahan
maasha allah alxamdulilah sida ilahi ugu targal alxamdulilah waxbarashada oo la diray si maadaama saaka iskuulada la furay alxamdulilah si fiican ayaa loo wabaray smakale aad iyo aad
abaara allah naga bixi aan leenahay dawladana dadka waxa waaye aad bay u rafahsan yihiin abaara daran ayaa jira marka waxay tabartooda ha soo daateen ayaan dheelayn aad baad umahadsan tahay fadlan mandheera waa maqlay raamu yasuufta iyo sidoo kale waxaa ii dhiman beled xaabo laakiin mandheera gudaheeda waan maqlay laakiin dhankaasi raamu weli hadal kama hayo soo dhow walaal magacaaga waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu بابا شو عجب بابا balanbalaa ka waran bashka ما شاء الله الحمد لله ولا شيء إيه balanbalaa ka dhankee
آه، لباح له بدأ لباح له ka waran libaxlu saaka أوكي كلا دينت ما شاء الله dhagdhag soo ma ahan دقدق والله والله أنت وأنت رب الله نسيا مالين waa la helaya insha allah biidnillahi tacaala baryada baryada hala badiy baryada hala badiy soo dhowlaal magacaaga
أصلا عمري waa halkee
مدوقاشي wadoogaasha ka waran saaka
الحمد لله رب العالمين نبض بان كبر وأسكفي عنه aad iyo aad maxaa hadal haysaan
نبض إيه مرواقان هنا عبار وإلهي الناس وبيحهم الله Aamin, aamiin
أسوأ الحمد لله ولا لو أنقوفي عن عبار بودن كفاف إلهي الناس وبيحي وإلهي آه.
نبرنا aad iyo aad allah hala baryo xigaha kale qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga اه عبد العزيز بناني بل- يعني يوسف Ba- وسعد banaani ka waran alxamdulilah waan fiicanahay بناني اسكت انت الحمد لله ابار يكون الموجود اسكفي عنا اسكفي عنا بنادك ادو في عينه aad iyo aad aad baa loo fiican yahay star f m soo dhowow magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa halkee maxamed tabane gaarisa dhikabuure dhikaaburi ka waran saaka maasha allah alxamdulilah saak roob baan ku waaberisanay alxamdulillaah haye
roob xogaa baan nudihayaa saaka ilaahay baan ka mahadseeganaynayaa dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay maalintaa inay conaato ilaahna alla- alla barigana hala badiyo aad iyo aad magacaaga soo dhowow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu يوسف أبو السلام بس حاجة حاجة غيره cagardheere ka waran saaka الحمد لله إني وساك ضرر جرى في عن بنود هذي haye ما شاء الله قبول واي ما شاء الله بيحتاج أنا سلام هذا نقطة إن شاء الله شكراً.
ومالك أخو عنا aad baad mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waana socotaa
آه واسع ده ودان صلاة سعيد عبد الله.
siciido soo dhowow wajaar ka waran saaka إذا عبد الله دار بيا فهمت وجر الحمد لله ولا لا كيف عنا نودان كسوق عنا haye bulo hodan miya
ما هي بولا جوجو.
bulo joogo haye joogo ka waran saaka ما شاء الله ولا الأد هذا لو وعن هاي مهم.
عدد كم جران أبار أم بقى جرا الشيء أنا قبل كوقي بران كلا سمعنا موجود كلام جرا sax حبين تورجيسون هذا بنو بقت ما شاء الله مركو حن لنا مسلمين تلو قرقال ملك سجى لو ربنا سجى aad iyo aad aad ood umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow nairobi hadalka ma hayo suufta hadalka ma hayo beled xawad hadalka ma hayo soo dhowow walaal isiyoolo hadalka ma hayo magacaaga
aywa gabow ilmayaale joog mooyaale
ilmayaale Lil- dhelmayaale halkay ka tirsan tahay
wasiina sabtowntay ka tirsan okay habasweyne ka waran saaka
waa lagu fiican yahay alxamdulilah maqalka idaacadda ka waran habasweyne
inuu maqal kartaaka raadiya iga halaabay aniga saaka waa waa idaacadda waa iska soo waxay marka raadiyaha waa iga maanta waa iga cilidaysan yahay hataa barnaamijka lama socdo saaka shalay ma dhegaysanaysay
yaa shalay ma dhegaysanaysay
shalay way fiicnay kaa markii ugu dambeysay ha hadda way hagaagaysaa saaxiib Dhel- dhelmanyaale way fiican tahay soo ma ahan waa la fiican yahay saaka shabaab haween baan dareemaynaa waxaa hagaayaan uu da-day marka abaarana way iska jireenna waayo abaarahaas waa laga bixi da- roobku u bilowday roobku u bilowday ara- abaarahaas waa- waa hadalkooda u yaraan doonaa ilaahay idinkiis soo dhowo walaal magacaaga waa dhawaay waa halkee
taanir baa ma dhogo Ah, mudhowa ka waran saaka
aad baa loo fiicaya aad baa loo fiica roobna waa dhacaya waa sidaasaa la rabaa haye alxamdulilah ilaahay maadaan ka sheegana nabadaa jirta war shukriya roob haddaad heshana shukriya
alxamdulilah alxamdulilah Aad- hadduu noo dacayaaba ilaahay baa waa aroor aroor aroorda baan haysanaa hadda aad insha allah aad baad umahadsan tahay reetaan arifan aan salaamaya xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
waa soo dhowo saaxib waa halkee
waa shariif moolika shariifo mudhiga ka waran saaka
saaxibtana waa fiican alxamdulilah haye maxaa hadal haysaa ree ree mudhika
shariif moolika ilaaha baryahayna maxaa laga baryaa ilaahay
roob iyo nabad rood roob iyo nabad shariif aad baad umahadsan tahay saaxiib shukran waan kaa qaada ogaas xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
yuusuf waa dhowahay koontaga turkaana salaad salaad gurdoon soo dhow ogaas
aad iyo aad abow waa la barya wax dhiba ma jiraan waa ha- hadalhayntuna waa electionka talyaaniga ka dhacay oo laga yaabo in xisbi aad xag jir u ah oo sogolotiga nacda ay qabtaan xilka iyo haweeneydii ugu horreeyday inay noqon ra-iisul wasaaraha talyaaniga waana ku salaama shukran salaad gurdoon turkaana wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
waa dhow walaal waa cabaas mandera cabaasoo mandheera ka waran cabaas mandheera waa hadaladiin waa maqlay hay iwad iisoo bubsii
alxamdulilah mandera wax dhibo jirma laha hale si wanaagsan ayaa kugu aburisan ma garata haye
markaan nabadaa jirto wax dhiboo jirmalaa dhammaan dhegeystayaasha waa salaame aad waad mahadsantay isiolo hadalka maayo mbaasan hadalka ma hayo maxaa dhacay ma garan karo sidoo kalena meel baan hadal weli ka maqlin dhankaasi masalaani ma garan karo saaka masalaani Eh, waxaa dhacay weli malaha waa jijiifaan Mhm, ma garan karo walaal soo dhow magacaaga
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu macalimow miya waa macalimow xagar dheer idinka soo wacahay ma garata iga gadooma salaanka soo goobay kash iyo laafka ma maqasheen soo dhow shukran macalimow ka waran saaka haddii- eh, meelaha aad intaa lugta marisay niyow ilaah baa mahadle xali roob baa noo bilaabni saakii xagar dheeri jabiga waa fiican yahay ma garati Ah, bloggee ka joogtaa xagar dheera hadda waxaan joogaa hadda waxaan joogaa birta dheer hoosteedaan joogaa birta dheeraa joogta magac ma qabta lambar ma qabta yaa birta waa safaricom baan lahaa safaricom baan lahaa Aadiya.
intii intii bugta allah caafiyo Aamiin, aamiin.
Miima- intii yacni wax la-aan ee wax allah siiyo ma maqashi shukran aamiin colka nabad allah noogu bedelo ma maqashi ilaahay bal u bari dadka abaaraha bal u bari ilaahay macalimow alif cafiyo alif cafiyo nin walba wax yar buu jooga afka waa qoyin yahay Aad muslimiinta meesha ay joogaan ha is cafiyo assalaamu calaykum Waalaikum waraxmatullaahi salaam tacaala waraxmatullahi wabarakaatu wabarakaatu. hal iscafiyo runtiis macalimow hal iscafiyo leeyahay walaal soo dhow magacaaga subax wanaagsan halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ahalkee
deeqow dhow cabdulaahi balanbalan balaan balaan ka waran deeqow inkastoo hadalkiina aan maqlay balaan balaanka dhankee gudaha mise banaanka magaalada magaalada gudaheedaan jooga ka dhankee hadee dhanka buula kuwaanjamiya dhankee waay
tawnka dhexdiisa jawaane Ala- dhanka dhexdiisa dhanka jiifka miya masaajidka dhankan maxaa weeye oo dhankan ree dhankan guryahan reer filimbo waaye ha dhanka baabu miya
haa soo dhow haye maxaa hadalsaa saakre balaanbala
saaka alxamdulilah jawigan aad buu u macaan yahay haye
rabbi ma roob kutuwana roob ma u baahna wax dhib ma jiro waddanka aad ayaa loo fiican yahay aad waa mahadsantaha deeqow waxaad mahadsantihiin dhammaan dhegeysaa khadka telefoonka ugu dambe soo dhow walaal magacaaga assalaamu calaykum yuusuf bakadow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aabaha nabadda gaarisa college ka waran saaka
Waa- roob baan ku abrisanay falilahi alxamdu ilaa sideed saac xalay buu nagu bilaabtay roob hadda goos goosaa nagu da-ayaa oo maaragtay dhulka noo qabaji ilaahay baa mahadin shukri iskale saaka qawowa jiraa gaaris malaha baraf way baraf baraf inkastoo idaacadda maaragtay ay naga gogo-ayso hadda hatay qadka aa ka noqonahay maya maya ma gogo'i karto ma gogo'i karto ma gogo'i karto waa in hawada hadda si deg deg loogu soo celiyaa ma dhici karto waan arkaynaa way gabaysaa laakiin waxa maaha idaacadda farsamo yaqaanku way hagaajinayaan aad iyo aad aad iyo aad gabadha shaah salaamayaa aad iyo aad waxaan hadalhaynaa gabadhana shaah kulul ii kari dheh
waxaan hadalhaynaa waxyara iyar sug haye ibabsi ibabsi haa waan ku bawsiinaya waxaan leeyahay maxaa duqa loogu sicilinayaa maxkamadda oo maanta ay haddana ay warbixin dheer ay u akrin rabtaa haye
Eh, supreme court waa laga warsugaya waxay dhihi doonta rohayla Wa- kalena waxaan leeyahay ninkii madaxweyne ruto waxaan leeyahay Ehe.
diimanka ka qaybgeli baan leeyahay haddaa kollay diin a soo magacaawde Aad Diinta dad- islaamka ee ugu horeyso aad waad mahadsan tahay shukran jazaakum allahu jazaa waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bay dhegeysanaysaan fadlan aan sir yar aan- ayaan dhegeystayaasha u xaday weliba dadka baadiyaha dadka weliba iminkan abaaraha ay aad ku saameeyeen ilaahay qur-aankiisu wuxuu ku jira inaad samartaan salaada wastaciinuu bisabri wasalaat ilaahay dhahay qur-aankiisu ku dhahay war waa inaad samartaan sada- salaadan aad ku dadaashaan fadlan waqti weliba joogtay ee salaada sunnaha badiya allabariga badiya waxaa ka kaaftamaysaan kana bixay doontaan gacan kale inaad u baahataan gacanta ilaahay baa iniigu filan waa inaad tukataan waa inaad salaadaan waa inaad allabari badisaan waa inaad salaada mar weliba aad ku dadaashaan salaada tan ilaahay uu kugu talagalay waajibka marka laga soo tago sunnooyina jiraan war adiga kac xilli dambe niski kac alaga laga yaabaa in adiga allah barigaas aad barinayso ilaahay dad badan ku badbaadiyo adiga kac hajiifin xilli dambe kac ilaahay bari inuu abaartan gobolka waqooyi bari uu ka saaro ka badbaadiyo taasi ayaa sirtan kuu sheegaya dhegeystayaal ilaah uu kuu sheegay wastaciinuu bisabri wasalaati maxaa u diideysa waa laguu sheegay abaartan waa laga baxayaa waan kugu celinaya abaarta waa laga baxayaa iminkan dhaqaaq salaada badi tuko salaada laba rakaca saddex rakaca afar rakaca shan rakaca intaad awoodo tuko waa kuu sheegayaa kadibna ilaahay una samata bixinaya wuuna badbaadinayaa markaan la soo gargaaray sheeka iyo waxaas ana horta mar kale ha igu soo wicina sheekada mar kale yaan maqlin waa hagaaga dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan saaxib yaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aroori suban saacadda saaka waxay tilmaaman tahay mise dultaagan tahay lix iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar saga- waa labada kun laba iyo labaatanka maalin isniin ah arrimaha xaaladda guud ee waddanka dhegeysanaa diiradda ku saara iyadoo saaka arrimo fara badan aan saaka isla isdul istaagi doono dabcan waa xildhibaanadii aad markaasi soo doorateen iyo dhammaan xildhibaanada guud ee waddanka ayaa halkan waxay markaas isku dabcan isku dhegan yihiin guddiga mashaaraadka dalka ee s s r s s r c kuwa loo yaqaana dhegeystayaal iyadoo markaasi horaan lacaga laga dhimay oo la sheegay inay tahay si dhaqaalaha waddanka waxaa loogu soo koobiyo laakiin iminkan xeele anaga awood wax walba u leh sidaa rabnaan ka yeelan karna lacagaha arrimahaasi ayaa saaka xeelo fara badan aad maqli doontaan hadduu eebaa raalli ka noqdo dhegeystayaal laakiin marka hore iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah waana shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom ayaa xil weliba garab taagan macmiisheeda waxayna maalin maalin waxay maalinba maalinta ka ka dambeysa soo saartay waxyaabaha aada ku wanaagsan shirkadda safaricom iyo macmiisheeda xitaa garab siisa xiliyada aada u adeegto dadka macaamiisheeda dhegeyste shirkadda isgaarsiinta shirkadda waxay ku leedahay adeegan tuliki waa ka faa'iideyso oo dhaqan ha kuu noqoto in man weliba markaad koobkaada gaxwaha aad kac subax aad ka siinayso ama shahada mise casmiligaada ma bigeeska wax u taqaanaba ina markaasi dadkaada kale ehladaada qaraabadaada aada xasuusan karto sidoo kalena intuu shaha uu kugu socdo dadkaada sheeko ay sidoo kale aad kugu bixi karto keli waxaa qaraaci karta xidig afar afar afar gees ama star four four four hash adigaa u riyaaqi doone waxayba halkaasi ku yaalo oo safaricom ay kugu talagashay adigaa dhegeyste dhegeyste markaad maxaad sugaysaa dambe ma gaari doqoni calaf ma leh iminka soo qabsa telefoonkaada kana faa'iideyso waxay shirkadda kugu talagashay kuu dhigtay markaad qaraacdo waxaad kadibna ku dhufanaysaa minutes deals waxaadna helaysaa wicitaanka aan xadidnayn oo soddon daqiiqa ah oo waana toban shin keliya wicitaanka aan xadidnayn oo hal saaca soddon daqiiqa iyo hal saac ay ku kala qaaday halka soddonka daqiiqa waa toban shilin halka hal saac uu yahay ama ay kaaga dhigtay labaatan shilin dhegeystaan iyo weliba kareedho dhaboodhabo daqiiqadahaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadaha waxaa la xisaabinaya ama la xisaabinaya isla marka aad iibsato ha hilmaamin oo markaasi la jahanqaad daqiiqadaha aad qaadato kaarka laba jibaarka ah loo yaqaana kareedho dhabodhabo aad u helaysa markaad iibsato kaarka adigoo qaraacaya xidig afar afar afar gees oo aad helayso boqolkiiba toddobaatan ilaa iyo boqolkiiba laba boqol dhegeystayaal bulshada soomaalida oo kuwa hadla inta badan waana bulsho qoridda markaasi ay ku yartahay marka dhegeyste shirkadda safaricom waxay kuleedahay fursadda ay ku siinayso oo ay kuleedahay ka faa'iideyso adigoo markaasi kaga faa'iideysan karto eheladaada qaraabadaada dadkaada la hadli karto weliba kuwa baadiyaha jooga wakhtigan adag ee abaarahu jiraan ayaa markaasi kaga xog wareysan karta bal xaaladda say tahay iyo weliba sida cirka markaasi laga saadaalinaya in markaasi xoor ama cirka markaasi ku taagan yahay iyo dhulka suu yahay iyo meesha markaas loo guuri karo sida howlaha ay yihiin waxaasoo dhan bay kaga sheekeysan kartaa safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal oo fariinta gaaban u dir asxaabtaada ehladaada qaraabadaada qoysaskaada si farxad markaasi aad lo qaybsata dhegeyste waxaa sidoo kale safaricom ay ku leedahay inaad markaasi hadalka kuusii dheeraada ma rabtaa ma doonaysa ma jeceshahay in lagu xiisa ma rabtaa maanta waxaan ku leenahay sheekadaada iyo weliba jecleedsigaaga waa inaad badisaa wakhtiga yar ee safaricom ay ku siisay si dadkaada iyo weliba dadkaada aad hadalkaada u gaarsiiso kuwa markaas ayagana hasaabaha ma la hilmaamino ayagana fursad ayaa loo siiyo way kaga faa'iideysan karaan soomaalidu waa bulsho afka waxaad sugu gudubso marka loo barbaraga qoraalka waxaan jecelnahay inaan meel iskugu nimanno telefoonka ku wada hadalno ku wada sheekaysan wada kaftana dhegeystayaal maantaba taasi ayaa inagana waxaa noo fududaysay shirkadda isgaarsiinta safaricom safaricom dhegeysta fursadda ay ku siisay waxay ku leedahay subaxi markaad soo kacdo hasoo waabariisato qaraacid star waa star four four four hash ama xidig waa xidig afar afar afar afar geesti aad u hesho waxyaabo kala duwan safaricom halkaas ay kuugu talagashay dhegeysa maantaba qaraac xidig afar afar afar afar geesti aad u hesho waxyaabaha kala duwan safaricom ay kuugu talagashay maxaa sugi oo iminka tilaabso dhaqaaq oo dunidan jaha qaaday dhegeystayaal markaas ka faa'iideyso dhegeyste yuusuf bakada ee barnaamijka daadihinaya dhegeystan qaybaha dambe adigana fursadda kuu siin doona bal inta yar ee daqiiqadaha inoo soo hartay ilaa inta sigaalka subaxnimo laga gaarayo dabcan dhegeystayaal waxaan saaka diiradda ku saari doonaa barnaamijka hogaanka hadduu eebah raali ka noqdo iminkan waxaa luqunta iskugu jiraan guddiga mashaaraadka ee gunooyinka dalka s r c kuwa loo yaqaano waxaana markaasi iminkan xildhibaanada horaan laga codsaday in dabcan waa shuruuc markaasi kala duwan ee dhanka lacagaha ay soo dejisay haweeneydaasi oo u xilsaaran qeybaha markaasi lacagta waxaana markaasi sheegtay in iminkan xaalada wadanka ee akrinta ee degdeg xaalad degdeg ah markaas lagu jiro taasi ku sheegtay in dhaqaalaha hoos u jiro sidoo kale lacag dimo fara badan wadanka lagu leeyahay iminkan staal cusub ay dowladda ay la imaatay weliba qaybta ee markaasi loo dejiyey new parliament ama baarlamaanka cusub ee hadda waxaa markaas s r c gabadha markaas lagu magacaabay engage waxay sheegtay sidoo kale saacado fara badan ee ishorfadhiyeen xildhibaanada kuwaasoo markaasi u sharaxaysay sida markaasi lacagaha loo qola qoondeeya sida lacagaha markaas looga dhig dhimay iyo weliba in ay markaasi laga fursan waayey in lacagaasi meel kale loo wuuciyo dhegeystayaal waxay sheegtay in markaasi kalfadhyadii iyo howlihii markaasi lacagihii qaadan jireen shidaalkii gaarigooda iyo guryaha markaasi lacagaha ay qaataan amaahda ah waxaa markaasi la sheegay iyo weliba kaarkooda caafimaadka qoysaska waxaasoo dhan waxay sheegtay in markaasi laisku dabaraday oo markaasi qaab nidaam sax ah laga soo saaray waxayna ku sheegtay in lacagahaasi ay markaasi ay tahay mid dabari doonto sidoo kalena ay baahiyo fara badan qaar ay dabooli doonto waxay sheegtay in shan boqol oo kun oo lacag ay qaadan ay qaadan shan boqol iyo toban kun oo lacag ah loogu talagalay ay in markaasi xildhibaanada ay qaataan qaabka markaas iminkana u dejiyeen iyadoo markaas inductionka ay u socday mise tababarada ah ee markaas loo furayay dabcan loomekas ama xirdejiyaasha wadanka waa xildhibaanade waxaana markaasi iminkan luqunta ay isla galeen gabadha mashaaraadka lacagaha u xilsaaran ama wadanka s r c gobola loo yaqaano mingage waxaana ismari la-yihiin iyadoo markaasi sheegtay inay tani tani ay tahay mid danaha wadanka ugu jirto sidoo kalena ay tahay mid markaas lagu kabayo madaxa dabcan oo ninka markaas u weyn central bank ee dalka patrick njoroge waa bangiga dhexe dalka ninka u weyn waxuu asagana sheegay in xeerdejiyaasha uu markaas isku dayo inuu markaas uu isku dayo in wax ka dhaadhiciyo si ay markaas u ogolaadaan dhaqaalaha wakhtigana taagan yahay saacadan iyo sida markaas lacag diimo fara badan wadanka loogu leeyahay wuxuu sheegay lacagtii aan aragnayba waxay markaas boqolkiiba afartan ay ku baxdaa dhanka diimaha ay aadan si aan u kabno sidoo kale aan ku baxno wuxuu leeyahay weli lacagta waan aragnaa oo weli waxaan lacagaha markaas canshuuruhu ka hadlaya wadanka wuxuu leey waan aragnaa laakiin wuxuu leeyahay haddii boqol shin aan aruurin ama boqol shin aan maanta aan qaadno wuxuu tusaale ula jeedaa boqol shin markii la qaado boqol shin oo lacag ah markii qof shaqsi laga qaado mise canshuurta la qaado boqol shilin wuxuu leeyahay afartan waxay markaasi aadaysaa meelaha safinka ama lacagaha deemaha markaasi lagu bixiyo waa garan kartaa marka lacagta iyo weliba sida marka adiga taada keliya ka tashada aw dadka shaqaalihii dowladda aw dadka markaasi maareynta howlaha kalawada ee wadanka ka wadeen marka tiini keli miyaad fiirsanaysaan iyagoo sidoo kale caafimaad wax waliba usii baahan a wadooyinkii a daawooyinkii waxaasoo dhan ayuu markaas isku day inuu ka dhaadhici laakiin taasi xildhibaanada markaas way ka socon weysay waxay markaas noqotay in mar walba in markaas lais horfariisto ay markaas noqdaan kalfadhiga ugu soo hore inay markaas doonayaan lacagtooda inay ku meelmarsadaan oo ay noqdaan kuwa markaas lacagaha u tirada badan wadanka qaadan doonaan sida ay sheegeen waxay taa sheegayeen in lacaga fara badan ay doonayaan in bisha ay qaato sida hal milyan oo lacag ah ee dalka waa dabcan xildhibaankiiba hal milyan uu qaato taasi iminkan c b k waa bangiga dhexe dalka waxay markaas iyo xildhibaanada ayaa markaas iminkan ismarilah oo waxay markaas guddiga mashaaraadka gunooyinka ayagana markaas isku day inay arrintan ka dhaadhiceen xildhibaanada si ay markaas lacagaha soo hadhay meelo kale loogu weeciyo oo markaas loogu fuliyo lacagaha waxay sheegtay inay weli iminkan meelo qaar aan loo safri karin waxayna sheegtay meelo qaar inay wadooyinka ka xun yihiin waxay sheegtay in wadooyin qaar dayactira u baahan yihiin waxay sheegtay in isbitaalla agabkii dabcan looga baahan yahay sidii wax loogu qaban lahaa marka waxay leedahay waa inaan markaas wada isfahanaa halkan wax u wadno ina inigana markaas wax inala wadaan si aan markaas lacagaha inaga sii har dabcan inaga jirnay aan u weecino meelo kale aan u aadino oo isku dayno in wax badan aan ku qaban karno aan ku dabar karno dhegeystayaal haddaba markaa firin xildhibaanada lacagta markaas iminkan ay doonayaan inay qaataan waxaa kamid ah dhegeystayaal waa toddobaatan waa toddoba boqol iyo toban kun oo lacagta waa toddoba boqol oo kun oo lacagta dalka oo waxaa markaas lacagtooda mishaarka ay qaadanayaan bishii usoo gelayso bishooda lacagta ee markaas kalfadhiga markii laga tago waxaa leeyahay lacagta mishaarkaada oo maca uu qaadanaya marka xildhibaanka wuxuu noqonaya toddoba boqol oo kun oo markaas wax la socda shilimaad ama lacaga markaas la socdaan halka lacagta airtimeka ama kaarka wicitaanka kaarka bishiiba loogu shubaa shan iyo toban oo dadkiisa ehladiisa qaraabada iyo weliba uu markaas wixii xalihii dantanta markaasi kaga xirnaa inuu kula hadli karo xildhibaanka waxaa sidoo kale la siinayaa soddon iyo shan milyan oo lacag ah oo markaas uu guri ku dhisanayo xildhibaanka uu qaadanayo soddon iyo shan milyan oo lacag ah oo markaas xildhibaanka markaas ku dhisanayo guri uu ku dego si ay markaas hadday tahay meeshiisa iyo hadday tahay nairobi meeshuu doono in markaas guri kaga dhisanayo dhegeystayaal waana guriga wuxuu ku baxaya lacag gaaraysa soddon iyo shan milyan wuxuu qaadanayaa xildhibaanka gaariyada markaas ugu dambeeya ee kuwa raaxada wuxuu qaadanaya gaariyada markaasi aadka u dheereeya loo yaqaana v eightska ama gawaarida kale noocyada kala duwan waxaana markaasi lagu qoondayey lacagtaasi sideed milyan oo lacagta dalka waa sideed milyan oo lacag ah waxaa sidoo kale isleeyahay kalfadhyada special waa parliamentary duties allowance waxyaalaha shaqada ah markaas loogu talagalay inay qaadan karaan bishii ilaa iyo boqol iyo konton kun boqol iyo konton oo loogu daray lacagta dhegeystayaal xasuusnow lacagtii mishaarkiisu waa gooni xildhibaanka waxaa laleeyahay hadda boqol iyo konton oo hadna kalfadhyada markaas lagu siinaya oo hogaamiyaasha ay ku fariisanayaan markay ay fadhiyada ay jiraan waxaa leeyahay ilaa iyo one kilometer waxaa leeyahay ba kilometer ama hal kilometerba waxaa loogu shubayaa shidaal taasoo hadda qayle ay ka wadaan oo leeyihiin dabcan in markaasi sare loogu qaado loogu koray waxaa laakiin dowladda ugu talagashay ilaa iyo lacaga fara badan gaari baabuurta shidaalka in loogu shubo xildhibaanada sida markaasi ay gabadha soo saartay warbixin ay kaga dooneyso in xildhibaanada iskugu fahmaan haddana laiskugu fahmilay dhegeystayaal iyadoo markaasi gabaarida ay ka hadashay ay yihiin saddex waa saddex kun oo siis dabcan waxaa laga hadlaa ccda marka imaato gabaarada injinadooda injinyada laga hadlaya halka qaar ay wataan afar kun iyo shan boqol oo cc hal qaar ka badan ay wataan sida ay sheegayso laakiin waxay hadda noqonaysaa in ay haddana xildhibaanada markay kalfadhigood hore isku soo laabtaan inay nugayaan ina ka niqaashoodaan ama sidoo kale doonaya inay ka doodaan taasoo dabcan qeybo badanna waan ku arki doona xildhibaanadu hadlayaan oo doodo fara badan ay markaas isla dhex marayaan waxaa leeyahay dabcan waxaa la siinayaa saddex boqol iyo dabcan saddex boqol iyo waa saddex boqol konton iyo shan kun ilaa waa saddex kun waa saddex boqol oo kun oo lacag ah ayaa markaas haddana ay qaadanayaan car maintenance waxaa loo yaqaan allowance waa baabuurta alaamanskooda ay markaas qaadanayaan lacag gunooyinka waa lacag gunooyinka ah saddex boqol iyo konton kun ay qaadanayaan waxaa leeyahay waqtiyada markaasi kalfadhiyada chair personka iyo weliba xildhibaanada kuwa markaasi fariisanaya shan iyo toban kun ay kala qaadanayaan waxaana bishii markaasi imaanaysa ilaa iyo laba boqol waa laba boqol iyo afartan kun oo lacag ah halka sidoo kalena la sheegay xildhibaanada in todobasiting maximum waa fadhigii ay fadhiistaan ama kulanka ay halkaas u tego xildhibaanka uu fadhiisto oo arrimo ka doodo ama arrimo u geeyo mise uu iska tegaba wuxuu qaadanaya toddoba kun iyo shan boqol waa halkii fadhi ah halkii fadhi ah wuxuu qaadanaya toddoba kun iyo shan boqol maalintaasi waxaa leeyahay bishii wuxuu qaadanayaa ilaa iyo boqol iyo labaatan kun oo lacag ah dhegeysa lacaga aad u tiro badan ayaa usoo xaroonaysa xildhibaanka waxaa leeyahay lacag aad u tiro badan ayuu markaasi doonaya in uu qaato iyadoo taasi hadda ay isku fahmi layihiin guddiga bishaaraadka iyo weliba bangiga dhexe ee dalka taasoo markaasi la doonaya in lagu fahansiiyo xildhibaanada sidii ay iskula jaanqaar lahayn iyo halka markaasi u socdaan xildhibaano fara badan ayaa ka carooday qaabka markaasi gabadhaasi ee xulsaaran guddiga mishaaraadka iyo weliba gunooyinka dalka waxay ku sheegeen inay tahay mid markaas aysan fahamsanayn waa sida ayaga ay leeyihiin waxay leeyihin dabcan gabadh markaasi fahamsan ma aha nidaamka iyo waxyaalaan ku shaqeyno mid fahamsan ma laha mid ma aha uu leeyahay ama ay leeyihiin waxay leeyihiin waa mid markaas iska indhatirayso shaqada markaas xildhibaanka uu qabto waxay u malaysaa qof markaasi waaridiye ah sida sida ayaga usoo qaadanayaan laakiin ma ogaba in aan markaas anaga madaxweynaha aan xilka ka qaadi karno ma oga miya in ay sidoo kale xilkaan ka qaadi karno miya waa ina markaas ayna ogaataa ama ayna barataa oo dabcan waa markaas rag ama xildhibaano caga jugleynaya sida markaasi dabcan ay lacagtaasi u kordhisaan waxaa leeyahay kalfadhiga markay isku soo laabtaan ayay arrintaasi doonayaan in mar kale ay ka qabtaan sidoo kalena ay ka doodaan dhegeystayaal waxaana dabcan lacagta mishaaraadka markii laga soo tago mishaarkooda bisha ay qaadanayaan lacaga fara badan ayaa jiraan adeeta sidaan ku sheegnay lacagaha guryaha lacagaha baabuurta lacagaha alawanska loogu talagalay baabuurtooda shidaalka loogu shubayo kaarka ay ku hadlayeen waxaa sidoo kale kalfaryada ay fariisanayaan waxaa markaas isku tegaysa lacag aad u tiro badan oo ku shumanaysa ilaa waa hal dhibic laba milyan oo lacagta dalka waxaana taasi imikan ay sheegayaan in xildhibaanada ay doonayeen inay ka khafiifiyaan ilaa markaas ay kusoo rabaan lacag markaasi suurtagal ka dhigi karta oo xildhibaanka sidoo kale uu fahmi karo nolosha iyo weliba dhibaatada markaas ay iminkan wadanka ka taagan waxay sheegayaan in ay markaas xildhibaanada ay ka dhaadhicisiyaan ama gabadha sida markaas siday ugu sharaxaysay ama sharaxitaanka kooban ay ka bixinaysay qaabka markaas lacagaha looga jaray iyo sidoo kale dabcan waxay sheegaysaa in ay tahay in baahida faraha badan ee wadanka ka taagan iyo cuniyarada ka taagan inay tahay mid aan markaas wax laga qaban karin waxay sidoo kale tilmaamtay sheegtay inay tahay tan ugu culayska badan iminkana wadanka uu dareemayo waxay haddii adiga markaas imikan aad ku qaylinayso sidoo kale lacagahan faraha badan aad doonaysa inaad meelmarsato bal ka waran kuwa aan weli wax aan cunin bal ka waran kuwa aan weli aan helin oo adiga kusoo doorteen oo dabcan waxaa la doonayaa in xildhibaanada la jilciyo si warkaas wax u fahmeen laakiin taasi way ka biyadiisan yihiin oo walismari layahay dabcan waxyaalaha markaas dhici doona dabcan kalfadhiga lama garan karo iyadoo sidoo kale bal aan fiirina xildhibaanada markaas ka hadlay xildhibaanada markaas dooda xoogan dhexmartay xildhibaanada aan ku bilaaba dhegeysan xildhibaankan gabadha markaasi lagu magacaabo baringo womanrep florence jamaitia waxay leedahay waa commissionka waxay leedahay wa should take their time to travel around the country waa ina markaasi aad ku socdaasha waxay halkan ka hadlaysaa baabuurta shidaalka lagu shubayo waxay leedahay lacagta waa la yeereey waa in la badiyaa waxay leedahay aniga oo kale meeshaan ka imaaday waa fogtahay baringon ka imaaday waa meel waa meel fog waxay leedahay meeshaan ka imaaday dadki markaan u tago waxay rabaan inaan waqti halkaas aan ku gaaro waa in gaari markaasi aada u socda inaan helo waa in gabaarigeeda xabaaro aad aada u dheeray inuu ku socdo waa in markaas shidaal sax aan heli karo waa weliba meeshaan u socdo ammaankeeda maf wanaagsan ay leedahay oo isku dhacyo qabaa'ilo ay ka jiraan ayay leedahay gabadhaasi wuma reebka ah ama wakiilka dumarka baringo waxay leedahay markaas waa inayna fahantaa waxaan ka hadlayna reality ay tahay mise sax ay tahay waa in markaasi bini-aadinimada ay fariisaa haweeneyda dabcan ay ku tilmaamayso mid markaasi lacagaha gunida gunooyinka dalka markaas u xilsaaran waxay markaasi aada u cambaareynayaan xildhibaanada gabadha s r c oo markaasi sheegtay in ay markaasi ay dulhabeybanayso sidoo kale doonayso inay shaqaalaha fargeyso xildhibaanka eldaas aadan kaynaan wuxuu markaasi leeyahay tani waa in markaasi sharciga la meelmariyaa waa in markaasi meel sida dood iyo arrimo fara badan aan loo geninin inay markaasi noqotaa mid markaasi xildhibaanka wuxuu qaadanaya aad ay u noqotaa wuxuu leeyahay in badan ayay soo noqnoqotay the correct order of m ps wuxuu leeyahay number waa number six wuxuu leeyahay oo markaas wadanka qeybka ah wuxuu leeyahay shaqada biilka iyo arrimahan dooda wuxuu leeyahay xildhibaanka ayaa xaq markaas ule meeshiisa dhigaysa wuxuu leeyahay madaxweynaha ayaa markaasi qaataa lacag oo markaasi u qalma marka norweya indis wal ma jirto adduunkan meel ka jirto a ka dhacday wuxuu leeyahay xildhibaan waxaan ku markaasi ku boorinaya once markaas dabcan lasoo appoint gareeyo budget committee ama kuwa guddiga markaasi xildhibaanada committeega budget markii kuwa markaasi maaliyadda lasoo appoint gareeyo mise lasoo lasoo yeeriyo ama ay xubin ay markaasi baarlamaanka qaybta markaasi committeeda ay ka noqdaan in arrintan markaas ay ka qabtaan oo laga hadlo dood sax ana markaas ay laga dhiibto wuxuu sheegay xildhibaanka kalanyeri m b dhankan madenge wuxuu leeyahay srshi wuxuu leeyahay waxay markaasi nolosha cariiri ka dhigaysa xildhibaanada wuxuu leeyahay dabcan dadkan cambaign adag bay soo galeen oo wuxuu leeyahay nolosha inay markaas cariiri nooga dhigta ma aha halkaasi cambaigka isla aadeen wuxuu leeyahay dabcan ani su-aalo fara badan ayay markaasi weydiye dhig iyo weliba haari oo markaasi deegaankeeda ka tirsan waxay markaasi dareemayaan culeys fara badan oo markaas aniga inaan wax kaga qabto baarlamaanka wuxuu leeyahy aniga isoo fiirinayaan bal haddii anigii dadkii isoo fiirinayaan adigana aad doonayso in lacagtii wixii aan naga jarto wixii aan haynay ayna haynay inaan markaas aan ku tashanayn dadkiina aan ku gaarsiina naga jarto maxaa rtaa dadka marka inoo madan inaan siino taasi waa nafsiib daro waa mid markaas aan naga jarayso mid markaas shaqada cariiri ay nooga dhigayso wuxuu leeyahay culeyse iyo stress fara badan ayaa dadka dareemayaan markaan u tegno lacag ayay naga rabaan markaan u tegno inaan la fariisanay rabno dadki baahi ayaa haysaa waa ina markaas anaga waxaan siinaa wuxuu leeyahay marka lacagtan hadda sheegayso anaga dadkaanaan siisaynaa oo anaga u talagalna sida madeenka ku sheegayo xildhibaanka sida magacaabisa ku sogla john badi wuxuu leeyahay waan dhegeysta s r c laakiin waxaan halkan ii muuqataan arkaya in markaasi gabadhan aysan fahmaynin shaqada iyo roolka markaas xildhibaanka u qabto wuxuu leeyahay anaga sinya ayaan nahay dad waxaan nahay macquulgal ah dad wanweyn baan nahay oo wadanka markaas usoo halgamay waxaan kan wuxuu leeyahay we can impeach the president waxaan xilka ka qaadi karnaa madaxweynaha wuxuu leeyahay we approve the appointment kuwa markaasi waxaan aqbalnaa kuwa lasoo magacaabo ayaan ogolaanaa waxaan ka hor imaan karnaa waxaan doonno even you adiga ayadii kusoo jeesto marka wuxuu leeyahay anagaa kusoo magacaabnay haddana xilkuwaan kaa qaadi karnaa waa sida markaas uu ku sheegayo john badi oo si magacaabisa baarlamaanka kusoo galay wuxuu leeyahay marka dabcan haligliigin marka wuxuu leeyahay geedka usha haligliigin oo ha usha ha taagnaato meesheeda ha taagnaato dabcan oo la jeedo dabcan hana dardaarin oo hana dabcan si aana markaas kugu soo jeeshin mingesh iyada waxay tilmaamaysaa in xildhibaanada national assembly inay markaasi ay ogolaadaan oo sidoo kale lagu firiyo ama qiimeyn evolution waxaa loo loo yaqaana shaqooyinka markaas ay u firiso iyadoo loo marayo qaab scientific process wuxuu leeyahay mingesh waxay markaas noo adeegan noo adeegsanaysaa qaab aanan fahmaynin oo dhanka dhaqaalaha ah waxaana ku ku tilmaamay inay tahay mid aan la aqbali karin oo markaas u noqon karto sumcadda goob oo sumcadda markaas xildhibaanka dabcan xilma xildhibaano fara badan ayaa markaasi ka hadlay kana hadlay dhibaatada iyo culeysada markaas iminkan kusoo noqnoqonayso xildhibaanada kaasoo sheegayaan inay doonayaan in go-aan ay ka gaaraan kam- kama dambeys ah ee xildhibaanada si aan mar kale loosoo faragelin sidoo kalena ee guddiga mashaaraadka ay kaga madax banaanaadaan oo markaas isku dayin in ay farageliyaan lacagaha ay qaadanayaan xildhibaanada markay kale fadhigooda dib ugu soo laabtaan ayaa la fiirin doonaa bal wax haddana waxay la imaadaan waxay ka doodaan weliba lacagta doonayaan markaas in ay meelmarsadaan mishaaraadka dhegeystayaal taasoo iminkan la taalo maxkamadda inkastoo maxkamadda sare ee gabadha maada koome ka hadasha iyadana laakiin waan eegi doonaa bal waxa soo kordho bal waxa markaasi xildhibaanada ay i- iminkan soo bixi karaan lacagtan hadda taalo ayay sheegayaan inay tahay mid yar oo sidoo kale ay doonayeen inay eh, u qabsoomaynin doonayaan in la sii badsadaan waxay markaasi doonayaan in guri eh, lacagta guryaha loogu talagalay inay yar tahay lacagta gaariga inay yar tahay waxay sidoo kale sheegeen lacagta kalfadhiga inay yar tahay waxay sidoo kale sheegeen ga- shidaalka baabuurta inay yar tahay waxay sidoo kale sheegeen een, lacagta kaarka ku eh, wicitaanka eh, s- wa- iyagana sh- in- waan ka hadalnay waxaa sidoo kale ay dhegeystayaal sheegeen in lacagta kalfadhiyada waan aragnay oo waxay ma- markaas iminkan ka hadlayaan waxa ay markaas ayaga suurtagal u noqon karto ay meelmarsan karaan haddaba dhegeysta iyadoo xaaladda aad- ee dabcan ay adag tahay oo xildhibaanada ay markaas isfahmi la-yihiin bangiga dhexe ee ninka u weyn markaas ee njoroge iyo sidoo kale gabadha mingeesh oo markaas iyada guddiga mashaaraadka iyo gunooyinka u weyn ayadana waxay dabcan iska dhaadhicin layihiin xildhibaanada siday ku fahmi layihiin dadka iminkan xaaladda adag ee nolosha markaas wadanka ka taagan iyo dhaqaalaha wadanka ha- oo ah- aan markaasi buurnayn waxay tilmaamaysaa in markaale wakti kale ah, markaasi ay dib u fiiriyaan ilaa markaasi hadda dhaqaalaha uu kasoo kabcayo mise uu qas- qabsanayo muxuu arrintan markaas isagana madaxweynaha iminkan uu ka oran doonaa mise uu ka faragelin doonaa arrimahaas ayaa hadda keli la sugayaa bal waxay xildhibaanada markaas ay kula soo shirtagaan markii kalfadhiga uu hore ay kusoo laabtaan xildhibaano fara badan ka hadleen dhegeysa waxyaalo fara badan ayaa maqli doontaan dhegeysan doontaan ee xildhibaanada ay ka doodayaan ka hadlayaan laakiin qeybaha dambe ayaan dhegeystayaasha een, markaas u faahfaahin doonaa hadduu ee bahraale ka noqo bal sida ay xildhibaanadan iyo waxay dhaqaalaha iminkan u fah- u fahmi la-yihiin iyo sidoo kale iminkan ka go-an in xildhibaanka in asagii xirdi- xirdi- xirdijiyihi ahaa in iminkan wuxuu doono uu marsanayo asagooba u arkaynin dhibaatada iyo baahida faraha badan ee markaasi ka taagan wadanka iyo weliba sixirbarka iyo lacag yarada wadanka taagan iyo waxay markaasi iminkan u fahmi layihiin sida laisku fahmi layahay guddiga mashaaraadka gunooy guddiga mashaaraadka iyo weliba gunooyinka oo markaasi xitaa iminkan ay u agtaa mid markaasi ay u cagaajuglinayaan doonayaan in xilka sidoo kale ay ka qaadaan dhegeystayaal arrimahaas ayaan dhegeystayaal eegeyna iminkan aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirka waana shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom ayaa xilli waliba garabtaagan macaamiisheeda waxayna ku keentay adeega markaasi wax u qaban doono waxna u tar waxna waxtarna u leh macaamiisheeda shirkadda safaricom macaamiisha xitaa garabsiinaysa xiliyadan adag ee dhegeysta lagu jiro dhegeysta shirkadda waxay kuleedahay adeega tuniku waa ka faa'iideyso dhaqana ku noqdo inaad mar waliba markaad koobkaada gaxwaha ka cadqasinaysa dadkaada hilaadaada qaraabadaada aad la xiriiri karto sidoo kale shaha uu kuugu soconaya adigoo dadkaada la hadlaya xidig afar afar afar gees ayaad qaraacaysa adigaa u riyaaqi doona waxaan kuu sheegnay dhegeysta la aamini doonte haddaba dhegeysta waxaan ku leenahay eh, si aan markaasi waxaasoo dhan ay a- u seegin waxaan ku leenahay maantaba mu- murug ha gudayso fartaad qaninaysa ha gudayso lacagtaad iga dhamaato waxaa gudayso waxaan ku leenahay keli ah iminka soo qabsa telefoonkaadana kana faa'iidayso waxay shirkadda kuugu talagashay wixitaankana waxaana markaasi helaysaa minutes deals waxaa loo yaqaano aad ku helayso wax yar soddon shilin waa ra- toban waa toban shilin iyo labaatan shilin dhegeystayaal wixitaankana xadidnayn waa soddon daqiiqa waana toban shilin halka wixitaanka xadidnayn ah uu lahay labaatan shilin dhegeystayaal hal saac iyo kareedho dhabodhabo daqiiqadahaasi ama daqiiqadahaasi waxaad ku wici karta dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadaha waxaa la waxaa la xisaabinaya islamarka aad iibsato ha hilmaamin oo la jahanqaada daqiiqadahaasi kaarka dhabajibaarka ee loo yaqaano credit dhabodhabo aad helaysa markaad iibsato kaarka daq- ee adigoo markaas qaraacaya xidig afar afar afar afar gees ama star four four four hash oo aad markaas helaysa boqolkiiba toddobaatan ilaa iyo boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida oo kuwa markaas hadla inta badanna waa bulsho qorida ay ku yar tahay markaa dhegeysta shirkadda safaricom waxay fursadda kuu siinaysaa oo ku leedahay ka faa'iideyso tusaale reerka xoolaha la jooga ee miyiga ah waxaa markaas kala socon karta bal xaaladda siday tahay iyo booyadii biyihii aad markaas saaka u u dhibtay in markaas si wacan ay ku gaarto dhegeysta waxaasoo dhan ayaa markaas kala kala hadli kartaa sidoo kalena eh, kala socon kartaa kala xisaabtami kartaa dhegeystayaal waxaa sidoo kale shirkadda ay ku leedahay waxaa la hadli kartaa dadkaada ehladaada qaraabadaada weliba kuwa qox- riq- rixin goyska ama qaraabo goyska ah iminka waxaa leenahay war qaraabada dib u cariiri war qaraabada dib markaas ula hadal adigoo labaatan shin soddon toban shin keliya kugu filan tahay oo la hadli karta eedo oo la hadli karta habaryar oo la hadli karta adeer waxaasoo dhan waad la hadli kartaa iyo waxaasoo dhan waxaan kuleenahay bal maanta la hadal dadkaada ehladaada qaraabadaada ayaga markaas lama huraan ah dhegeystayaal haddaba kuwa ayagana markaas dabcan shukaansiga iyo haasabaha ku jiraan ayagana waa fursadoodii waa siday rabeen si loogu daray imikan waa waqtiga markaas aad arkaysa gabadha hurdada inta hadday ku haddaad aragta gabadhii saaka hurdo kasoo kicda mise dhafarsan dee ogsoonow in xal markaas loo sheekeynaya ha u ay ku haysay marka ha la yaabin gabadha oo markaas u dulqaado oo wax markaas ku karsa iska cun waa iska diyaar waa iska okay ilan xalayba markaas gabadha sheekeyar iskaga jirtay ilan gabadha waa gurdoon waa calafdoon waa in markaas sheekaysataa waa in la sheekaystaa raggan waxaan leeyahay war gabdhaha xilli hore u sheekeeyo xilli dambe ha gaarsiinina oo u tartiibiya gabdhaha ha ka waalina waa tahay laakiin wax muhiim ka wada hadla waa danta safaricom ee ku leedahay muhiimadda marka ka wada hadashaan ayaa runtana gaartaan dhegeysa soomaalida waa bulsho afka waxa iskugu gudbisa loo marka loo barbardhigo qoraalka waxaan leenahay inaan meel iskugu nimo aan jecelnahay inaan meel iskugu nimo telefoonka wada sheekaysano wada kaftan wada hadalna dhegeystayaal laakiin maanta adiga guriga jooga mise meel kale joogtaba ayaa la hadli karta dadka kaa fog mise dadka agtaada jooga mise qofkii aad rabto inuu ku imaado oo leedahay guriga iska joog halkan aan ka sheekaysanayna safaricom dhegeysta fursadda ay ku siiso waxay ku leedahay subax markaad soo kacdo aad barisato qaraac star four four four hasham xidig afar afar afar geesi aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaas ay kugu talagashay marka maantaba qaraac aan kugu celiyay xidig afar afar afar gees ama star four four four hash si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom halkaas ay kuu dhigtay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qeybari ayaa weli dhegeysanaysaan iyadoo saaka diirada ku saarana kaga hadlaynay arrimaha ee ku saabsan xildhibaanada oo iminka markaasi ismarin dhaaf ama ismarin aan yihiin guddiga mishaaraadka iyo guunooyinka ee dalka kuwaas oo markaas ay ku tilmaaman leeyihiin dabcan waa in markaasi anaga naga dambeysa oo marka waxa aan meel marsanno keliya aad markaasi dhegeysataa laakiin taasi waxay markaas guddiga mishaaraadka iyo weliba bangiga dhexe ay leeyihiin war u kaadiya wadanka dhibaato xoogan ay haysata wadanka dhaqaale xumi ay haysataa wadankan waxaa markaas iminka micishadii ayaa ku adag waxaa markaas leedahay waxyaalaha markaas aad dalbanaysaan oo doonaysaan in inigana wax badan aad ka bedashaan dabcan isba keenayso waxaa lagu soo qoray wargeyska ama gaazeedka dowladda ayaa sideed iyo labaatanka julaay ayaa lagu soo qoray mishaarka iyo waxyaalaha markaas xildhibaanada ay kala qaadanayaan laakiin taasi iminkan uma caddo xildhibaanada waxay markaasi kala doonayaan sidii lacagaha ay markaas iminkan ku meelmarsan lahayeen dhegeystayaal waxaana leeyahay waxaa sidoo kale ay soo ceshan doonaan lacagta markaasi c d f ta loo yaqaano oo markaasi meesha laga saaray kuwaasoo la sheegay in sida saxda aan markaasi qaarkood aysan u isticmaalin mise aan loo maareynin lacagta c d f ta oo xildhibaanka u qaata boqol iyo soddon iyo afar milyan oo lacagta waa boqol soddon iyo afar milyan oo lacaga wax badan markaasi tari karta qaban karto dhegeystay laakiin hadda waxaa laleeyahay waxay markaasi si raadinayaanba in lacagtaasi mid kasii badan ay sidoo kale baarlamaanka ayagaba meelmarsadaan inkastoo awood u leeyihiin in wax ay meelmarsan karaan haddaba mid aan isweydiinayna ee ah dhegeystayaal maxay tahay sababta markaasi xildhibaanka u fahmi layahay nolosha adag ee wadanka markaasi ka taagan iyadoo weliba loo leeyahay ama dabcan gabadha markaas u xilsaaran guddiga mishaaraadka iyo gunooyinka dalka ee s r c loo yaqaano dabcan iminkan ay ku tilmaamaysa leedahay waqti kalea la fiirin doonaa ma waqti kalea markaasi lacagta lili kordhin doonaa bal u kaadiya ee leedahay daakintaas iminka way ka biidiidsan waxay leeyihiin taasi anaga waxaan dhegteena maqli karta ma ahan oo waxay leeyihiin anagaa kusoo magacaabnay anagaa markaasi ku meelmarinay haddana anagaa xilka kaa qaadi karnaa gabadhii ayaa markaasi loo xabag jugleynaya oo xildhibaanada iminka waa la karina xildhibaankaa soo dooratay dhegeysto waan saaka waa la kari leeyahay wuxuu leeyahay lacagta markaas ay ugu yartahay waxaan markaas waa lacagta loo qonday uu leeyahay ugu yartahay waxaana hadda ay doonaya waxay doonaan inay marsan karayaan xildhibaanada laakiin taas hadda maxkamadda sare ayaa sidoo kale ka hadashay oo ku tilmaamtay in markaasi ay xaaladda wadanka fiiriyaan xildhibaanada sidoo kale u dirnaxaan ama sidoo kale u naxaan dhibaatada markaas wadanka iminkan ku habsatay ee dhanka dhaqaalaha iyo weliba sida nolosha markaasi looga baahan yahay in waxay kaga qabtaan xildhibaanada doorka ay kaga ciyaaraan keliya oo dantooda aysan fiirsanin qaar ay markaasi ku anducinayaan in ay markaasi qayle ka wadaan keliya inaysan qayle ka wadin dhanka c d f ta balse ka wadaan lacagta in loo koriyo sidoo kale kaarka wicitaanka in loo badiyo sidoo kale guryaha lacagta la siinayo in loo badiyo lacagta guryaha waxaa markaas la siinaya shan soddon iyo shan milyan oo lacagta inay markaas guri ku dhistaan mise guri ay markaas ku degaan ayaa la siinaya dhegeysta lacagtaasi mutageje loo yaqaano waxaa sidoo kale la siinaya sideed milyan oo gaariga kuwa markaas raaxada kuwa markaas axbaaraha dheeraya kuwa markaas ay shidaalka badan qaataan dhegeystayaal oo sideed milyan ayaa loogu talagalay laleeyahay xildhibaanada halka boqol iyo konton markaas sitting allowance ama special parliamentary duty ama ay qaadanayaan per month bishaasi ay qaadanayaan xildhibaanada dhegeystayaal only those in leadership ama kuwa hogaanka markaasi waa arrin markaasi markaad fiiriso dabcan xildhibaanada iminkan ay doonaya in ay marsadaan waxaana lacagta ku shubanaysaa ilaa ay gaaraysaa hal dhibic hal milyan oo lacagta dalka ayay gaaraysaa oo markaas xildhibaanku doonaya in uu qaato ama uu kala baxo qasnadiisa bil weliba markay gaarto iyo waxaa sidoo kale ku jirta dhegeystayaal shidaalka baabuurka in haddana loogu shubo dabcan waa xildhibaanka caafimaadkiisa shidaalkiisa wax dhan inuu xuraa markaasi shilin markaas asaga kaga baxa meel kale ka aadaya ma lahan haddii markaasi gurigii la siiyey haddii markaasi caafimaadka caafimaadka la siiyey caymiska caafimaadka la siiyey haddii gaarigii shidaalka loogu shubayo haddii kaarkii uu ku hadlaya loogu shubayo dabcan xildhibaankaasi wax markaasi ka maqan ma lahan waa nin markaasi dhammaystiran oo markaasi lacagta haddana laisweydiinayo ay leedahay ee dabcan la leeyahay way kugu filan tahay waa lacag markaasi shan boqol iyo toban kun oo lacag ah markaasi loogu talagalay laakiin hadda waxay leeyihin taasi anaga yaan igula soo gelin oo markaasi ma- marna marnama maqli karno haddaba markaad fiiriso xildhibaanada markaasi kasoo jeestay afayeenka baarlamaanka just- waa afayeenka baarlamaanka moses otengula wuxuu asaga markaasi ku boriyey in commissionka ay markaasi if- ay qayb markaasi een, si cadaalad ah sidoo kalena xushmad ay ka dheehan tahay hogaamin ay ka muuqato in markaasi ay ku fahanto eh, ah, een, eh, ay ku fahanto een, roolka ama shaqada markaasi xildhibaanka oo taasi ula jeedo in markaas aysan eh, in ma- dabcan eh, afayeenka ula jeedo in ay markaas aysan ku degdegin dhegeysayaan xildhibaanka ayaa sidoo kale imika xildhibaanada ayaa sidoo kale kasoo horjeesteen boqol iyo kontonka ee, kun oo markaas lacagta ee house allowance loo yaqaano waa lacagta markaas ay gunooda la siiyo dhegeystayaal bishiiba boqol iyo konton kun oo guryaha las- lacaga lasii siinaya dhegeystayaal oo markaas commissionka ugu talagashay inay tahay mid markaas siyaasad ah ciyaar looga- lagula jeedo oo markaas la doonayo in dowladda ama qayb markaas xildhibaanada loogu bixiyo ama qayb markaas de administrative ay ku bixiyaan dhegeystayaal waxaana markaas lacagtan ay sheegtay baarlamaankii laba iyo tobanaad in markaas laba boqol sideetan iyo afar kun oo lacag ay qaadan jireen laakiin taasi ay ku sheegtay inay tahay mid markaas imika lasoo yareeyay kuna laguna yareeyay kadib markii la fiiriyay lana qiimeeyey lacagta markaasi baxayso waxay markaasi sheegeen in boqol iyo konton ay ku haboontay ilaa boqol soddon iyo afar mi- ee, lacagta kun oo s- een, salarigooda ee adjustment ama horumariska dhegeystayaal ay qa- ay ku- ay ku qaadanayaan ee, markaas loo sheegana dadka shacabka kenyaanka taasi oo siinaysa in xildhibaanada ee markaasi house allowance mise guryaha lacagta markaasi la siinayo dhegeystayaal bishii dani ayaa markaasi noqonaysa mid markaasi eh, sida eh, xildhibaanada qaar ay ku sheegan waxay leeyihin this a this is just a con game dabcan waa mid markaasi qamaar lagula ciyaara mise mid mid tu- burcadnimo oo kale ge- ciyaar ahaan lagula ciyaaraya uu leeyahay xildhibaanada xildhibaanada marka afraad markaasi saafgaraynayaan dhegeystan mingesh ayaa markaasi u jawaab celinaysay if you look at the gazette notice haddaad fiiriso gazetka waxaan kusoo daabacnay waxay markaasi ka turjumaysaa oo faahfaahinaysaa kiisaska iyo weliba dhibaato complainska markaasi maxkamadda yaala oo go-aanka aan weli aan mushaaradka laga gaarin ayaa taasi eh, itemis waa tan dabcan soo gudbinaysa itemska iyo waxyaalaha markaasi sheegayaan uu genya xildhibaanka david ocheng wuxuu markaasi sheegay abin parliament wuxuu leeyahay eh, sagaal sano ayaa markaasi baarlamaanka ku jira wuxuu leeyahay tani oo kale weli eh, ma ma bihilinba aniga wuxuu leeyahay guri aan house allowance ma bihilinba oo lacagta gunooyinka ma bihilinba Een, dabcan eh, eh, xildhibaanada taasi inkastoo ay sheegtay aniga in- inkastoo aan ka jawaabi karin ayay sheegtay eh, laakiin hadda waxaa dhegeysayaal hadal badan xanma buuxshee waxaa hadda laisku fahmi laaya lacagta iyo weliba xildhibaanada iyadoo markaas qiil loo raadiy ama qiil ay u raadinayso eh, sidii markaas ay ku fahmi laayeen xildhibaanada baahida faraha badan iyo weliba sixir bararka iyo dhaqaalaha wadanka markaas iminkan aad u siliicayo iyo sidoo kale bangiga dhexe oo sheegay in boqolkiiba shilin la qaado in afartan shilin laga jaro oo lagu bixiyo lacagaha diimaha wadanka markaas ee iminkan uu la kufayo sidoo kalena sheegay inay markaas geedi socodkii iyo hanaankii isbedelkii wadanka wax looga qabanayay waxaa sidoo kale gabadha ay sheegtay mingeesh ayada markaas oo guddiga u xilsaaran mushaaraadka iyo gunooyinka dalka waxay leedahay een, waxay leedahay ayadana dabcan ay tilmaamaysa in lacagaha meelaha badan iminka la doonayo in lagu qe- lagu qalabeeya ka mid ah dhanka was- dhanka caafimaadka dhanka sidoo kale wadooyinka meelo fara badan ee dayactiran waxay sidoo kale sheegtay in gobolka ama gobollo qaar ay dhibaato ka haysato sidoo kalena xitaa aan la mari karin oo soo- tusaalen usoo qaato gobolka waqooyi bari waxay sheegtay in markaas ay ku habboon tahay in markaasi lacagahan meelo kale lagu weeciyo fadlan nagu ogolaada oo maxaa markaas inaga codsanaynaa inaan waqti kale lacagtan aan markaas inii korin doono markay wadanku u xasilo oo ay noqoto lacagtii la helo taasi laakiin waa laga diiday dhegeystayaal oo waxay markaas leeyihiin ah, waa loo ballansan yahay baarlamaanka ay leeyihiin hal mar baarlamaankaan dib ugu laabanno waxay leeyihiin waxaan doonaa marsan doonaa xildhibaanada haddaba muxuu xildhibaanka markaasi eh, u diidan yahay Een, dabcan eh, iyadoo xaaladda wadanka markaas ay aad u cakiran tahay markaas looga dhaadhicin yahay in markaas u aqbalo dhimista eh, lacagta markaasi horaanba la- eh, dabcan la dhimay maxay tahay sababtu xildhibaankaada adiga dhag- saaka dhegeystayaal maxaad ku tilmaami kartaa xildhibaankaada saaka sababtu u diidan yahay iyadoo wadanka sicir barra iyo abaaro iyo arrimo xoogan ee culaysi fara badan wadanka ay ka taagan tahay in haddana markaas uu ku adkeysanayo in uu asaga lacagtiisa markaas uu sii mar- eh, uu lacag badan uu ka shaqaysiiyo ama lacag badan in markaasi u meelmarsado iyadoo shidaalkii ku jirta kaarka wicitaankii ku jiro caafimaadka caymiska ku jiro weliba qoyskiisii xitaa ee markaasi caafimaadka caymiska uu helaya lacag aad u tiro badan lacagaba guryaha sidoo kale uu helaya baabuur markaasi qaali uu helaya dhegeystayaal haddana maxaa markaasi xildhibaanka markaasi ka maqan oo haddana loo looga dhaadhicin layahay in markaasi uu fahmo xaaladda adag ee wadanka markaasi ku jiro sidee markaasi wax looga dhaadhicin karaa maxaana ku qasbaya in xildhibaanka imikan uu hadal u maqli layahay iyadoo loo sharaxayo dhibaatada wadanka ka taagan uu haddana markaasi gar ee u geli leedahay tahay sababta maxay tahay maxaa xildhibaankaada saaka uu u fahmi laya maxay tahay dhibaatada maxay tahay dhibaatada culeysada markaas xildhibaanka haysato uu sheegaya xildhibaankaada waa adiga xildhibaankaada dhegeystay ogow xildhibaanka saakaa soo xildhibaankaad soo dooratay ee gaarisa aad kasoo dooratay iyo meel weliba gaarisa county aad kasoo dooratay iyo kan aad kasoo dooratay wajeer county iyo kan aad kasoo dooratay madeira county kan isilo county aad kasoo dooratay kan musaabid aad kasoo doont- kasoo dooratay dabcan saaka hadal waa laga dhaadhicinaya waxay leeyihiin taasi mid mid dhegaheyna maqli karta ma ahan waxaan doonaa meelmarsan karnaa lacagta markaas s s r c ee noo qon ee qor- ee qorshaysana ee gaaseedka dowladda ay kusoo qortana mid aan maqli karna ma aha waa in waxa markaas laga bedelaa waa in markaas waxaan ka bedelana ay leeyihiin hadda baarlamaanka loo balansan yahay markay soo noqdaan ee arrintaasi doonaya in ay markaas meelsadaan halka boqol iyo soddon iyo afar milyan oo sanad weliba loogu talagalay dhegeysta lacagta c d f tana ayadana dib ayay usoo celin doonaan kuwaasoo weliba sheegeen inay sare usii qaadi doonaan oo sii kordhin doonaan lacagaha c d f ta dhegeystayaal arrimahaas ee saaka dhegeystayaal kaga hadlan hadda maxay tahay sababto oo markaasi xildhibaanada ay u diidan yihiin inay markaasi fahmaan oo u naxariistaan xaaladda waddanka markaas imikan ay ku cakiran tahay ee taagan ee dhanka dhaqaalaha markii laga hadlayo iyo weliba maciishada iyo nolosha markaasi si adag dhegeystayaal iyadoo la sheegayo in lacagahaasi meel kale ku habboon in la weeciyo waqti kalena markaasi loo kordhin karo laakiin taasi way diiday maxay tahay sababtu maxay tahay xildhibaanka waqtiga iminkan uu isku adkeynayo maxay tahay wuxuu isku adkeynaya xildhibaanka iyo weliba waxaa markaas adiga ku sifeyn karto kuna fahmi karto dhegeystayaal in xildhibaanku isku adkeeyo mise xaaladda markaasi waddanka kama warhayaanba eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada fursada ayaan u siinayaa si markaasi barnaamijka ay u qayb qaataan dhegeystayaal sida barnaamijka ku maqiimayseen xaaladaha waddanka markaasi idoo iminka s r c iyo xildhibaanada markaas luqunta iskula jiraan haddaba arrintan iyo xildhibaanada maxay tahay sababtay u diidan yihiin ee talada markaasi loo soo jeeday ee ku aadan in markaasi ay ay aqbalaan dhimista mish- ee mushaaraadka iyo weliba waxyaalaha markaasi qaar oo laga dhimay kuwaasoo sheegay in ay lacagaha kale markaasi lagu we- lagu weecin doono dhanka qudooyinka iyo sidoo kale dhanka ee caafimaadka oo dhibaato haysan ka- ee ka taagan iyo weliba dhaqaalaha oo sheegtay in la doonayo in lagu kobciyo waxna looga bedelo dhegeystayaal arrimahaas ayaan saaka barnaamijka isla eegeynaa xildhibaanka iyo waxaa iminka ku qasbayo qadka telefoonka dhegeystaha ku jiraan fursadda siina walaal magacaaga soo dhowow waan ku salaamaya halka ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacayga maxamed cabdulaxi barquuq maxamed cabdulaahi burquuqe soo dhowow waa dhowahay horta waanu ku salaamay shukran
marka horta xildhibaanada maxaa ee loo kari lahay saaka ah
horta shinni meel kaa hurida baashir halacda lama arko ah waa isku dardaarta maxay noqon
haye way ku cuni sooma aad iyo aad way kugu soo boodaysaa nimanka dee sii deertooda la daara sooma laakiin si dheefta way soo ceshanayaan haddana weliba waxay dhaheen lacago fara badan marka hore la isku dardaaray oo marka hore la dardaaray marka hore nimanka la dardaaro oo sii deerta laga dardaaro layihi waxaad leediin ma laho haye
hadde marka waa la isku cariyee ah, nimankana dee Laakiin- hal gowracan geeda kama guday khamiis boongo iyo laba iyo toban balaaye iyo rag ay ku ballan u qaadeen iyo kuura ay soo galeen iyo dhib badan baa ka dambeeyaan laakiin maxay tahay waxa u weyn hadda ay uga gubanayeen oo u hadal maqli la'yihiin leeyahay walaalayaal u kaadiyaba suga suga maxay u maqli la'yihin marka maxaa waxa u weyn Ma yee- waxaas ma- ma yeelayaan ninba kiisa u cad haye
marka nimankan iyaga dhibkooda zaaid dad badan baa sugaaya anaa hadda sugaaya oo le intii wariyaha oy jaawaani oo dooga aad baan kuu soo rafaadiyo oo kula soo rafaado intaas oo kula soo dhaca maan kusoo kala ordaaye marka sh- eh, shacabka marka eh, dhibka ay xaaladan adag ma fahmayaan miya ayaga
iyaga ma fahmaayaan laakiin wax kaliya un ay kama fahmaayaan hadda hadda nin kasta oo la dhaho halihii uu qaadan lahaa dalkiisa loo diri aha allow ee waxaas waa waan ku ee- ee- ee laga helaa haye waxaan maxay leeyihin haddii la gooyana inig wax laga soo gaaraya male adeertiina goos bay leeyihin nimanka marka nimanka marka hore laisku cariya laga galdarnaayo ha
marka iyagana maxaa baaq u dirayaa waddanka abaar iyo deyn baa ku jirtaaye inigana dalkiina u naxariista oo bal lacagtan bal intii sanad iyo bar laga gaaraya ma sanad laga gaaraya bal noo yarkaadiyaan dheer ayagana intaasoo ku boodin aad baa mahadsan maxmed ayaa kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
anaa lid axmed maxamede axmed oo halkaa ku sugan tahay
waxaan ku soonahay gaarsa gaar ahaan dhikabuuri soo dhowow
lacagta lishee wili anama maqlina maxaa saaka lacag oo fara badan aan gaari oo v eightni la gadani Lacaga fara badan- lacagta la qarqarna anagana waan ka baahane soddon iyo shan milyan oo guri buu ku dhisan soddon iyo shan milyan oo guri ah
lew imbiyash imbiyaasha khayaanada ma garatay
waxaan waxaan ku yaabanahay Ah, inay isla- islaantiisa la siiyo
Caafimaad.
dawlooyin qaar caafimaadkeeda loo dadaalo guryo gaar la siinayo asaga allowance lagu daraayo meelaha sufuu hadda oo la- faafkii oo kale allowance badan ay qaadanayiin hay
anagana gaadi iyo c d f la-aan meesha nagu dhumisee maxaa m b s ilaahay ka cabsadaan doorasho markasta waan dooranaye bal laakiin maxaa ku qasbaya in xildhibaanku uu fahmi waayo hadda ti- eh, talada loo soo jeediy maxaa ku qasbaya
wallahi aqoon darana ma ku qasbasa horta ani c d f maarki wax faa'iido ma arki because ma wala bixiyo meel qardaasa waa lagu soo qoraa m b s badanaa ma bixiyaan hadda mishaarkaa laga hadlaya oy leeyihiin inaan dib oo dib ayaan lacagta in la kordhiyo aan ka hadla mishaarka hadda ka hadlayaan c d f way dambaysaaba ayada
Ha- hadda waxaa lagu haystaa mishaarka miyaa?
hadda mishaarkii baa laisku haystaa oo leeyahay waa in la kordhiyaa mishaarka in la badiyaa laakiin mishaar mishaaraad hadda dii loo kordhiyay meel lama aadayiin meelaha nairobi baa la gelayiin meesha laga soo doortana waa laga bahaya hadda awaare xun baa jirtaay aad baad mahadsan tahay saaxiib axmedow star f m soo dhi walaal magacaaga
yuusuf bakadow farqo wanaagsan barqa la mid ah
waa maryamo gaaras gaar ahaan buulgaruud ma garatay maryama sheekh soo dhawow
Een, haddaan barnaamijka u gebagalo aha
horta ilaahi subxaana watacaala mahad iskale saakay roob baa noo da-ay garangarasiha waan dhaansanay ma garatay aad iyo aad dhaansada allaha isu soo raaciyo muslimiinta waqooyi bari oo awaaraha iyo xolooda ay erig ay ka dhamaahayaano roob nimcays iyo ugaarta buuka dhaqaysan roob allah u keenaan leey ma garatay aad iyo aad barnaamijka haddaan u gudagalo mhm barnaamijka hadda aa ka dhawaajisay ana mar hore aan gobi ka tiri ma garatay haye
waxaa iri jilidkan wada raafka ahoo gaarida ku riiqmaya waqooyi bari rabbi baa maqan baa iri eh, xildhibaano wada runduda sanad kastaba sacabada u ruuxaynaa sax
marka waxaa waye dadkii kusoo doortay horta ilaa u naxariisto way fiicanta ma garatay sax
nimanahana waxaa soomaali waxay dhahday nin walba qubnaydiisa qoorta ugu jirta haye nin walba dantiis unbuu fiirsanaya iyo jaakulada islaantiisa mooga wax kaloo dar uu kuleeyahy male marka dab marka horena waxaa nala dhahay waa idin cadaynaya baybay iyo bocorkatiita iyo buffalo baa idin aruuri iyo aa idin abuuri iyo beeb baan guriga ku gelinayo biyaan kuusan sii daayn haye
wixii oo dhanna hal bacaad lagu lisay noqotay ma garat aad iyo aad
mid kale haddaan fiiriyana horta nimankan deen badan bay qaadeen oo bilaashan ay kusoo gelin oo lacag yaa laga aruursaday ma garatay oo ada haye waa la kharash kariya ayaga xitaa miya haa dad badan oo waxaa jira hatay baloodihoodii soo gaday haye
oo naagahood hadda kira ay ku jiraan haye
Een, taasna horta nimanka way haysaa laakiin waxaa la rabaa siday ilkana wax ku gooyaan carabna waxba ku gaareen caloolna wax ku tagaan baa falkeeda la galaa aad iyo aad dadkii adig kusoo doortay abaara baa haystaan hadda qaar hore an islaam baa telefoon iisoo dirtay oo baadii joogta waxay ii tiri maryanayhi ariga duulka ugu tategahaya adaa magaalo joogtay kaale qaado oo viyaasi iyo wixii aad ka fiiqda siiso
oo adiga eh, xanaanayso xoolaha haa ada xanaanayso marka dhow markay ku cayiilaan hadaa rab agala darabta dhaqaalaysisida haye dadki hadda d- waxaabay gaartay arrin waxay gaartay xoolihii iska taagan laga kala taga ma garad oo lagaba naftiba laga doorbido aad iyo aad iyo ciyaalkii aad iyo aad horta dadkaa horta si gaar inay u fiiriyaan way fiican tahay ma garatee sax dadkii adig kusoo doortay meesha adina isma geyna islaantaada iyo hooyada kalena kuma geyna dadweyne shicib baa ku geeyey haye
marka anaga naftankeena dhaqaaq inaan samayno oo nimanka aan la xisaabtano xilka aata waan ka qaadi karnaa ma garatee aad iyo aad ilaa anagaa meesha geysano waa shaqaalaha ina beerta noo falaya oo ba- waa bil- bil'aanihii jaarida oo guriga noo joogeen oo kaleeto bay hadba saa u isticmaalaa u isticmaali karnaa waa sax haye marka shicibka soomaaliyeed oo dhaqaaqa sameeye waxaan leeyahay ee fadhiga iskiga aad iyo aad shukran maryamo aad baad u mahadsan tahay maryamo sheekh way mahadsan tahay haddaba dhegeysta eh, iyadoo markaas xildhibaanada iminkan ay doonayaan in lacagta ay kordhisaan kalfadhiga ugu hore ay k- doonayaan inay kaga hadlaan waxay ismari waay is- is- eh, dabcan ismari waayeen eh, guddiga mishaaraadka iyo gunooyinka gabadha uweyn mengeesh eh, oo markaas s r c ah waxay eh, dabcan isla- isku mari lahayn lacagta markaas la qo- loo qoontay in xildhibaanka uu qaato bishii lacagta gaariga lacagta eh, guriga uu ku dhisanayo iyo lacagta sidoo kale eh, deynta eh, raalli ahada waa lacagta markaas kaarkiisa wicitaanka uu ku hadlayo iyo shidaalka baabuurka loogu shubayo ayaa laisku fahmi lahaya dhegeystayaal waxay xildhibaanada sheegeen in taasi ay marnabo ay soo dhaweynin sidoo kale ay ma- maqlaynin arrinta markaas s r c ama guddiga mishaaraadka ay ku dhaqaaqeen lacagta looga dhimayo xildhibaanada saddex iyo tobnaad ee hadda baarlamaanka dhegeystayaal waxayna tilmaameen sheegeen inay tahay mid markaasi eh, loogu xadgudbayo eh, xildhibaanada kuwaasoo sheegeen in howl fara badan iyo shaqo fara badan ay ay gudaha wadanka eh, ama baarlamaanka ay ka hayaan dhegeystayaal haddaba maxay tahay talada loo soo jeeday ee xildhibaanada oo markaasi laga doonaya in ay aqbalaan lacagta dhimista- dhimitaankeeda maxay tahay sababtay u diideen yaana u maqan shacabka ama yaa maxay markaasi shacabka ay u fahmi layihiin oo iyadoo la sheegayo in lacagtaasi loogu weecinayo shacabka si wax loogu ta- loogu taageero wax loogu qabto dhegeystayaal iyagana shacab ayaa soo doorteen marka maxaa ay u fahminayeen shacabka oo markaasi soo doortay iyadoo wax waliba looga ballan qaaday lacag waliba la siinayo xildhibaanka taasoo hadda ay sheegayeen inay ka biid- diidsan yihiin sheegana in ay kalfadhiga ugu hore ay doonayeen inay kaga doodaan lacagaha mishaaraadka iyo sidoo kale lacagta c d f ta dhegeystayaal haddaba taas ay laga dhaadhicin lahaa xildhibaanada si ay markaasi xaaladda iyo wad- wad- wadanka markaasi cakiran ee nolosha ee sixir bararka iyo deymaha fara badan wadan deera- waa deymaha faraha badan ee wadanka lagu leeyahay in xildhibaanka markaas u fahmo si lacagta markaasi loo waciyo meelihii kale ee loogu talagalay dhegeystayaal haddaba maxay hadday diidaan eh, dabcan taladaasi yaa u maqan marka hadday diidaan taladaasi waa hadday taladaasi diidaan dhegeystayaal xildhibaanada yaa u maqan shacabka oo markaas iminka nolol adag iyo dhaqaale xumi wadanka ka taagan iyo deymo fara badan hadday markaasi diidaan taladaasi yaa u maqan shacabka oo qodobka dooda dhegeystayaasha qadka telefoonka soo dhowlaan magacaaga
yuusufa waa salaad salaad gurdoon soo dhowowgaas
waa dhowaa abu macane waa saan u fahmay ma lacag c d f ta miyaa waxaa la jaraa mise waa dabcan mishaar?
waa lacagtii misha- eh, mishaaraadka laga jaray oo mar horaa lasoo saaray oo een, lagu soo daabacay wargeyska eh, dowladda oo la sheegay in lacagtii ay horaan qaadanay aysan qaadanaynin shan boqol oo lacag ay- la- shan boqol oo lacag ay qaadanayaan laakiin wixii alay gunooyinka iyo gaarida iyo guryihii ima sidoo kale ay qaadanayaan laakiin lacagta hadda ka qaylan ay leeyihiin waa in markaasi la gaarsiiya hal one point one million ama hal milyan lacag ah ay ayaguna kororsiibay u doodayeen waana laga waana laga jarano ayagana waa laga jaray hadda eh, xiliyin kalfadhi ugu hore markaan soo usoo galno u laabano kusoo laabano waxaan ka hore ka hadlayna waa arrintaasi iyo gabadhaasi sababta arrintaas ay oga hadashay yacni lama taabtaan iyo aada aada iyo aada umahadsanta abow sidaa igu dafinaan gareyday marka anigu waxaan ku qeexi karaa marka inay macnaha waxa ay u diidayaan inay tahay dee mas-uuliyad daro ala dhihi karaa af soomaaliya haddaan ogaad aad iyo aad yani xiliyada Because awoodda maxaa dhiminiga loo yeelay- sameynayaa ehe haa because maxaa yeelay Mhm.
waa jistaafagareeyeen soo maaha Aad oo iyo waxay leeyihiin sidaan iyo sidaanan yeelaynaa ee wax executive iyo madaxweyne iyo dowlad kale ay qaadanayso maahan ama wax shaksi uu qaadana maaha dabcan lacagtaas Ee, wax- marka lacagta markii laga jaro waxaa loo wicinayaa wadooyinka iyo eh, caafimaadka sida ayaga sheegeen iyo hadda dhaqaalihii xuma dhaqaalaha xumaada iyo sidoo kale deymaha wadanka lagu leeyahay in lagu bixinayo
aad iyo aad marka inay sidaas ay taa u qaataan ay ahayd Aha.
soomaalidu waxay tiraa moogta ilaah wuxuu abaartiina ogaay ah aaranka ha- ha- ha- ha gaarsiin sax macnaha jiilaalka ma ogtahay sodoh iyo waxaa ku kala tagay iyo ninkii sododa aad iyo aad waa waa cadka waa laisla qabsadaa Sax.
marka abaartaanoo kale oo haddana doorasho hadda laga soo baxay oo dadka fiirinayaan reactionkaada iyo tillaabada koobaad aad qaaddo Ehe.
waa waa oo tuulooyinkii lagaa fiirinayo meel walba lagaa fiirinayo haddana dadkii maantay baadiye aa laga dhegaysanaya moogta meesha laga soo doortay waa sax marka mushaar iyo markaad ka hadlaysana hadda waa wax interest personal ah waa sax inkastooda hadda xildhibaanka uu yahay miraayada dalka laga fiirso Ehe.
oo runtii aad moodo wadamada uroon Ehe.
markaan dhaqaalahooda fiirsay iyo waxa ay leeyihiin gaadiidka shaqaalaha Eh, aan u malaynaya bariga africa xildhibaanada kenya wax ku dhaqaalaa inaysan jirin ayagaa ugu lacag Haddana badan inay Af- maanta- afrika inay ayagaa ugu lacag maanta- badan ba ay waa dareema Aha.
inay soonka dhexda xirtaan Haye.
oo maantoo kale ka aamusaan gobonimada ka xigaan ay ahayd Haye, mafahant haye
laakiin haddaad qeexitaan u raadso waa mas-uuliyad daro sax waana fiirinayaan dadkii sida ninkaas haddar uu ka soo hadlayo oo lahay war maxay intaana waa soo dooranay Aha.
dhaqaalana eberna lagama dhigin ogow hadda lacag oo oo lix kun iyo waas hadda ay weli qaadanayaan dollar haddii lagu dhufto aad iyo aad marka inay dul qaataana la rabay oo haddana ballanqaad loo sii samaynayo laakiin sharciyan meelay uga wareegaan male soo maahan waa authority ay leeyihiin qoladan kolley dabcan Soo maaha?
adoor yacni awood bay leeyihiin Wa- waxay rabaan inay mars- inay marmarin karaan awood bay leeyihiin taas maasha allah ah waa institution madax banaan Ah, wa- wa- madax banayn wax waxay doonaan way marmarin karaan mar taas hadday keenaysa cabsida waxay keenaysa marka as guddiga doorasho oo guddiga eh, mishaaraadka aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan dhihi lahay iska dhaafa walaalayaalow yaan la idinku arag dad een, maaragtay yaad eh, re- eh, ficil xuna idinku keenaya dad badan oo hadda soo galay iyo dad badan oo muddo joogana waa waa waa ku jiraan aad iyo aad runtiina markii waxqabadka la fiirsho Mhm.
een, i- i- iyo waxay cunayaan eh, cirkaada iyo ciidankaada islama ekay dhahi jira soomaalida Sax, ma- horta.
marka waxaan dhihi lahaa walaalayaal iyadoo olba taas lagu qabay oo dadku hoos madaxa aadinayeen Aha.
haddaad maanta abaartan iyo doorashadan laga soo baxay iyo crisiskan lagu jiro food crisiskan iyo waxaan aad maantay dantiina keliya aad usoo istaagtaan Aha.
marada waa inka dhici doontaa tanana waa socon doontaan leeya waana salaama waa aad umaasan saaxiib salaada gurdoon uu maadsan yahay saaxiibkaasi ka kuma naga soo wacay xigaha kale t- telefoonka soo dhow walaal magacaaga hallo star f m halo star f m salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعة
daawud lamazaari داود سودو
waadhawahay allah ku dhaweeya bal waan ku salaamaya marka hore داود دماجالي هكورا ساكا دماجالي alxamdulilah xoolaha ninkaa wuxuu sheegaa waa alaab baa iska jirta moogiin waa la iska fiicanya sida kale inka soo tihin الحمد لله هذا رؤاد بنو في عنها برامج ما لا سعتي داوودو
indiida ku socotaa soo ma oo هذه xildhibaanadii waa la kari laaya kuwa la soo doortay waxay leeyihiin waa in lacagtii naloo kordhiya lacag badan aan qaadanaa haddana wa- wa- waxaa la isku- waxaa la isku miri laaya war wadanka dhibaataa ka taagan lacag la-aan baa ka jirta war u kaadiya war suga marka haddii xildhibaankii hadda wax laga dhaadhicinaya la fahansin laaya yaa dadka u maqan marka
horta waxaa jirta
Aha.
dalka waa la wada leeyahay waana la kala leeyahay waa sax
xildhibaan walbaba meel baa laga soo doortay haye
meeshiisa ama ha qaliyo ama ha quudiyo haa meeshiisa ama ha qaliyo ama ha quudiyo ama ha quudiyo haye
nimanka xildhibaan keena wadanka ayagaaba iskale oo maxaa yeelay inta kuyaanka ayagaa u badan sax
wax ka daran bay keen haddii hadalkooda la yeelaya wax ka daran inay keenaan baa laga yaabaa marka waxaa leedahay ha lagu dhage- ha- ha laga ha laga ha laga hadal maqlaa leedahay meesha ani waxay leedahaa kolyaan loo sii wadan kuwa lacagta geynayo Ah.
meel ay u geynayaa hadda ma geynayo hiila yeelaya madowga qo- caqli gooniya indho qowansa lama gartaa la yidhi
haye meel ay u geynayaan Eh, ma la garanayo annaga ma garanayno haye nimanka xildhibaanada hala gaadhay ninka dalkiisa qalyaasay u taalaa ninka dalkiisa quuyaasay u taalaa laakiin daawud daawud daawud dhamaajaaleo waxaa la dhahay eh, lacagta waxaa loo weecinaya dhanka caafimaadka iyo dhanka wadooyinka iyo in lacagihii deemaha wadanka lagu qaado in lagu bixiyo waadka marka xildhibaankina taasuu ka biidiisay wuxuu leeyahay ah, taasi waxaan laga gala ma laha anaga dadka marka haddii ayaga wixii deen yaa dadka u maqan marka
horta xildhibaanka isbitaalka asaga wax buu ku leeyahay haye
jidkana wax buu ku leeyahay haye
waxa inuu jidka dhisan rabaa isbitaalka inuu daawo keeno rabaa asaga weeye haye
cidda aan kuu maamulaa meelna taallo haye
marka nimanka aniga waxaan leeyahay in la fasaxo haye wixiiba waa wax deeye ayadaaba dowladda ama dhaweyna oo weliba isku lelagane ah.
aniga waxaan leeyahay nimanka xorriyad hala siiyo marka waxaa leedahay shacabka sidiisa iskaga jooga leedahay aa iska baahan awooda waa baahnaan ku faagalo u dhaho nilgaan geli iyo kee keeni woo laga tegi jire ah.
gudihiisaa geli dhifta oo islaamihiisa aa arootay nimanka hala gaayaan leedahaa aad aad umaasanta daawudow salaamu calaykum wasalaamu warahmatullahi wabarakaatu daawud wuxuu leeyahay ragga hala daa meesha lacagta xitaa la jaray la geenayo ani ayaabana garanaynine ragga lacagta waa loo daaya uu leeyahay walaal soo dhow magacaaga Allo, asalaamu calaykum Yuusuf.
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kuma Niyuhu waa ninkoo joogo meeshaan Mandheere eh.
M- magaca Magaca noo stress weeye.
no stressow soo dhow saaxib Niyuhu in badan baan ku salaamayaa Maryan Sheekhna in badan baan salaamayaa waxaan leeyahay aabbaha Sheekh buu haaye ilmahaadana Sheekhayaal Allah ka dhigo war aan ku farxa. Ani hadda kuwaan imbiyaasha sheegaysiin waxqabad maba ka sugaaye.
Ah,
Ilaahay baan roob ka sugaynaa insha Allah marka Maryanna roob bay noo sheegtay.
ah, Ilaahay ha noo soo saa'idiyo kuwaan haddee wixii doortay bay u taallaa. Ani inaanba kulaa radin laga yaabaa eh.
ya
Inaan kulaa radin baa laga yaabaa ma garat.
oo maxaa ula jeeda inaan kuura haradin
waxaan ula jeedaa yani waxaan doortay waxaan doortay ba way oo amaaba ridin miyaa kuuraha adig kuraa ridi iyo kura kale midna ma lamaa maxaan ka dooranaa waxay qabanaanba ma laha haye marka ilaahay baan roobka sugaynaa ilaahay baan roobka aad baa umahadsan tahay shukran no stress aad buu mahadsan yahay saaxiibkaasi Een, xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
Hello, السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعة
magacay cumar maxad waaye عمر هالكا كو سوان تاي
meel bow ka dhacana jooga بوكا ميا
aa هاي برامج ملا سعوتي
aa aad baa la socdaa waan maqlahay arrintaas هيا بل كقيب قابل فكر كذا بل كديبو
fikirkayga haddaan ka dhiibto nimankan waa laga gardaran yahay nimanka la dulmayaaba ila taa ninka يا ظلم يا ظلم يا
haddee mushaaraadka nin walba horta mushaarkiisa in la daara lama- wax wax raba ma laha هيا
marka dad dawladda oo dhan baa laga wada goyn oo qaybaha nin kastaba dhakhaatiirta iyo wadadka iyo askarta iyo dadka oo dhan baa laga wada goyn haddii la dhaho oo wadooyinka lagu hagaajina sax bay ahaan lahayd laakiin haddee ka waran haddee xaaladii d- d- dantii ay imaato ka waran eh, cumarow danta hadday imaato ka waran eh, xaaladii ay cadkaatay oo sicir barra waddanka ka jiro lacag yare ay ka jirto waddanka deema waddanka lagu leeyahay bal ka waran waxa hadda ugu lacag badan lacag qaatana iyaga waay markii askar ma lacag buu qaataa dhakhtar ma lacag buu qaataa ninka hadda ugu lacag badan africa dhan markii la imaado waa kenya
hadee nin walbaba waxa laga gooyo walow laba shan kun ama laba kun ha ahaatee qof kastaba mushaarkaat waxa laga gooyo haddii la dhaho ah, way ahaan lahayd laakiin waxa wax keligood la taageergareysanayo waa iska dhigaya nimanka Laakiin ta- mideeda kale aha
een ani waxay la tahay faraha in laga qaado oo een macnaha dalka hadduu ciridu ku jiro ma keliya muladiyo jiraa bay leeyihiin ma ma anaga naloo naloo bartilmaameedsanaya ay haddii la bartilmaansana waxaa leeyahy lacagta faraha badan baa aad u badan lacagtooda aad u badan
haddii wax macquul laga gooyi ahayd hal malyan hadday ahayd macnaha shan boqoloo laga gooyi wana- wax in yar laga gooyi ahayd moogta aye
marka eh, dhib badan dana badana weli xireen dalka ay soo doorteen iyo nin wax ku qabtiyo nin wax ku qabanin oo nimanka aad bay hawlahooda iyagan u badan yihiin iyo iyo dad badan oo daba taagna way jireen laakiin lacagtada laga jaraya meel kale ma aadayso la soco een, cumar waxaa leeyahay meel kale lagu wecinaya laakiin taasaa laga dhaadhicilaya xildhibaanka
waan la socdaa waan la socdaa arrinta dalka wax lagu qaban baa la hay waa ka xumahay cumar booko u mahadsan yahay cumar booko saaxiibka kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhow walaal magacaaga
waxaan dhowayahay saxaad barqoon xasan xagaada kama maqlid maxamedow soo dhow
wadhoon badan oo kusalaamaa horta dhegeystayaashan waa salaamaya gudaha shukran
dhegeystayaasha horta inay wax fahmaan baa saamanaysaa aad iyo aad aniga waxaa soo ansheegaysan oo fafaahinaysa horta waaba la yaabay ba hadda afkaan haystaaba lacagta faraha badan miyaad la yaaban tahay lacagta faraha badan iyo lacagta waxaaba kasii daran wixii kale oo balaayo oo allowance oo maarata markay fadhiistaan ay qaadanayan maalinta kale ay qaadanayan taas allowance wuu soo jiri ilaa weligeed laakiin lacagta waxaa kaloo sii waxaa kaloo sii jira dir oo waa laleeyahay gaari intaas iyo kaarki kaarkay hataa iyaga ma gadanayaan kaarka ma gadanayaan waa loogu shubaya kaarka ku hadlaan sidoo- sidee doona ay ugu hadlayaan caafimaad caafimaadkooda jeebkooda maaha caafimaad jeebkooda waa dowladda waaye warni horta dhegeystayaasha inay wax fahmanaysaa kow dheh
haye markaan eh, maaragtay ummaddan biya haysa oo abaarta u biya haysa ama maaragtay dhibaatada haysa corona soo martay lacagtaas in laga jaro oo ummadda wax looga qabta ay ahaan lahayd, ma garat haye
nimankan horta olosho shaqaysto ma garat haye
haddaan laga bilawdan dhegeystayaasha inay fahmaan waaye dadkan waa dad oloshood u shaqaysto waaye dad ummad u shaqayna ma aha haye
maxaa yeelay hadday intaasoo lacag ay qaadanaya sicirka maxay wax ku tari waaye haye
aniga waxaan leeyahay eh, gabadhaas ha- waa ku mahadsan tahay lacagtaas looga dara askaraaf tukala ha laga sii jara oo tukal haba la- lacagta lasii jara leedahay tukala ha lasii jara waa lasii jara lacag kale weli waa yartay waxa laga goyna waxaas wax qiimo leh maaha haye markaan nio waxa waa waxa maskax galaa mehe aha ninkii soo doortay in dembi aan kuleenaha ma garat haye
dembiga anaka qiibka maxaa yeele intaan dhabaana jirta lacagtaas ummadda waddanka ku jir oo degan ma waa gaari lahayd waa lacagta haddii oo maarata ay- ummadda ay toosin yihiin waa sax
markaan aniga waxaan leeyahay aha ninkii dadkaas ninkii soo doortay in dembi qiibu ku leeyahay aha
maarata dadka waa laga gardaran yahay waxaas meesha uma taalla lacag- cid kaloo waxaas lacag ay qaadanay ma laha aad iyo aad macalinkii soo bari oo ayaga wax soo mhm oo ilmaha maalinka algeliya shoka maarata darbiga is hortaagan yahay aha
labaatan kun u qaataa maarata cidda tarbar ku aragtay oo maarata raashin gaar laasin aad iyo aad markaan dee ayaga waa inay laga bilaabo ayaga iska bilaabanay ahayd oo ayaga wax gartaan oo maarata isxilqaan waxa la dhahaa jira mugtay waa runtaa sax sax ayaga isxilqaan waxa la dhahaa jira inay ayaga iska bilaabaan oo maaratay ee, dadkii kale oo kasii yaraayna ay fiiriyaan oo maarata waxay ka goyn karaan ka goyn ayaga iska bilaabaan aad iyo aad laakiin haddii ayaga ay doodahaan maanta ay kuwiga usii doodahaan mhm
waxaa kaloo aqli ah oo meesha ku yaalla oo maarata damiir eh, ma ma laha ma garat mhm
marka aniga waxaan leeyahay dembi ninkii soo darsan dembi uu leeyahay saacadaan laga bilowdanayna waa dee hadi ilaahay gaart maba maba doorin waan ku saamaysaa farqo aad baa umahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga waan kaa qaada walaal soo dhowow
waan fiicanahay waa halkee
waa qabo cabdiqaadir qabore yaa
cabdiqaadir qabore cabdiqaadir hee
cabdiqaadir oo qabore jiro waay cabdiqaadir qabowey baa joogtaa
haa cabdiqaadir soo dhow cabdiqaadir xoolii baa la jirtaa
xoolii baan la jiray ha
saaka barnaamij fiican baa harta noo soo beed wax iyadoo naga badnaada noo soo baxo haye
gabadhaa horta way mahadsan tahay haddiiba saaka de horta aan cabda gacanta igu jirto arrinta ha
saddex meel eg loo dhigo laba meel baan goolnaa
oo laba laba boqol oo eh, lacag yara u xareer lahayd wax yar baan u xaran laha wax shaqo hayaama mal nimanka mushaar bay qaataan ma wax dan annaga inoo hayaama horta ma lahaba
haye
markay tahay dhaqaalaha asalka dawladan asalka mashquulsho ee intaas sagaal trilyan baa deen baa lagu leeyahay ee wadanka hadda sicir barka ka dhacay ee ka ka dhacda ee daarna waxaan maqlahay oo qasad dawladda laba hal boqol milyan wax ka yaraa ku jiraaba haye wixii mushaarka bawaa adna mayaa ambiyaashan abo haye
dadweynahana waxay u qabanayaan ma laha Eh, qabowya halkay ka tirsan tahay cabdiqaadirow waxay ka tirsan balanbala Eh, xildhibaanka markuu kuu imaado ga- gaariga ga- gaarigaas uu wato dawladdaa siisay shidaalka waa loogu shubay
kaarkii waa loogu shubay hadduu wax yaroo jaraaxa soo gaartay kaarkii caafimaadku heli
safaal arrinta aad bay ugu waxaa taageera arrinta iyaga arrinta saddex meel eg loo dhigo laba meel ha laga gooyo haddii ragga shaqay hayaane
wax shaqo ayaan male ciidankii dawladda adla makenya ee sukuudka oo dhan haya ee balaayo dhan hayaa oo ugu bayaa nin boqol kun qaadan adir ninka ugu darjibeen boqol kun nin qaadan ma laha ayaga say ku helaan intaas oo nimanka waxaa umahayaana nimanka ha laga gooyo lacagta umar waan ku salaamay waad mahadsan tahay waalaikum salaam soo dhowo walaal magacaaga waa cabdiqaadir qornakaas waa gaar cabdiqaadir soo dhowo waan dhoway nin horta nimankan embiyaasha waxaa waaye waa waa waa- aad waa parasite oo nagu kor noolyihin dhiiggeenay cabhayaan oo waa dad markaas dad- dadka ku yay ku nool yihiin annaga annaga ibn shacabkii kenyaanka ahaa dhiiggooda dhuuqahayaan waa blaad saakaas haye
sababtoo eh, waxaa waaye nimanka horta mushaar ay qaataan sax
waa dad shaqayn ana meeshaan ka shaqeeyo mushaar aan ka qaataa wax kaloon kusiilaya ma jirto wax kaloo gooni waaye haye laakiin nimankan lacagta shidaalka een, lacagtan guriga allowance-ka faraha badan in laga jaraa ficnaan lahayd lacagta gunooyinka la siinaya faraha badan haa nin waxaad arkaysaa deegaanka u dhashay aanan uu laga soo doortay aanan tegaynin haye lacagtana wuu qaadanayaa haye diyaaro toban kun oo shilin ama uu raaco dii dadweynaha bas intaasoo milyan ah haddana uu kuley way ugu baxday haye marka lacagta waxaa ficnaan lahayd intii laga jaro in lacagtan dib loo habeeyo deemaha noluguleyna laga bixiyo wadooyin noolagu hagaajiyo aa ficnaan lahayd aad iyo aad waka laakiin nimankan waxaa waaye way shaqaystaan ee annagana ooma shaqeeyaan ayagaa shaqaystaan ayagaa shaqaystaan haa meesha waa laga taajiraa cabdiqaadir qorane aad baad wanaagsan tahay saaxib sidoo kale saa shukran star f m soo dhowo walaal magacaaga alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu
war xuseen fallin xagar geed xuseen soo dhowo waala taajir xuseen adeeg keliya meesha fadhidaa
wallahi bilaahi de horaan aan kuu sheegay tana mo haye
waxaan ka hadlayn ba hadda soo baxeen wax kalada aragtay haye waxaan nimanka ceebtooda banaan kusoo dhig waa in wixii sheegay de wixii wixii waxaa waaye cusub oo dadkina ay go- soomaalidana waxba ka ogeyn inaan soo bandhigo dadka aan gaarsiiya ay muhiim iyo aniga si ay wax badan u fahmaanba dadka dadkan hadda xildhibaankaada wuxuu qaata ma garan hadda adiga waxaan waxan ah waa waxaan ka warqabno annaga nin aan dan dooranay meesha noo tego oo wax noo keeno ama dib noogu soo noqdo weligaanba mama aan arag hadda xildhibaan wax yar xuseenow xildhibaankaada hadda deegaankaad ka soo doorato soddon iyo shan milyan oo guri ayuu ku dhisan soddon iyo shan milyan oo guri ah guri qasri u dhisan karaa haye haye gaariga uu wato waa sideed milyan waa gaarigii ugu dambeeyey
haye
kaarka uu ku hadlayo waa shan iyo toban kun oo kaar ah haye shidaalka gaariga waa loogu shubayaa mhm caruurtii iyo xaaskii iyo asaga caafimaadkooda waa banaanka nacam lacagna waa loogu talagalo bishiina waxaa la intaasaa kugu talagalna hoo nacam hadda waxay leeyihin lacagtaas waa nagu yartane hadda weydii qilaada wixii asaga ahaay oo dhan marka waxaa la dhibaataa waddanka ka taagana inta arrintaasi laga xasilinayo laga dejinayo u kaadiya marka hadda la isfahmi laaya mar hadda dowladdii iyo dadkii bay fahmi la'yiin dadka see loo fahmi marka shacabka see loo fahmi marka
ilmaha aday dhashay mhm
geel iyo arigaad kala raacisa haye
ayagoo geeli la joogaan aha ama habeenkii bayba kusoo xareeyenba geeli haye
kii arig raacay kii geeli raacay labadiiba ayagoo geeli keli wadaan bay ku keeneen sax
ariga aw
waa dareeyo waa duurka iga soo tegay malaha
de horta nimankan annagaa wax u dhiiban mar kastana sidanaynu waayaan aha marka maxay kuu keeneen marka geeli hal eh, carruurtii wax bay kuu soo celiyeen be
kenya oo dhan baan horta ku joogn yaan ku joognaa mogtay reejo ku nool waa sax
annagaan dan nahay shacabka kenya aha
rajuun baan iska sugaynaa ma ogi wax horta dadaal iyo ma dhaqaal aan qabno male haye
كل حق إلهي وحي كاغا إمادون بي قعنت كاغا دي كريم موي هدي هاد كاغا دي كران ما بي أراد أرقتين بو
aya
تاقا دعيكا سيو هرو نوغا في عنيو موبا هرهور هياي ninka hadda nimankan haastana waan la yaaban ay wax ka sugahay ani markaan ka hawa goosta waa markaan nin mbiya aan lacag u diray
oo ka raja beeshay oon ka rajabelay ninkan markaan lacagta u dilay maxaan ka rabay
waa tijaabinaysa malaha
macnaha waan tijaabinaya in xoolaha dadweynaha badbaadinaya in kale haye
hadda wax badbaada meesha waan ka waay warinago maxaad ka wadataa weligay imuu dhin haye
risiga dambe riti hore sanqaadkiisuu leey kii dambe ka daba tegeen hadduu meeshaa ka buskiciye maxaan sugi haye
xafiiska wixii uu ugu tegay unbu meeshaa ka maamulan haye waa la isoo doortay dal baa jira dad baa jira cudur baa jira abaar baa jirtaa waxa hawadiisa kuma jirto
gartay
iskuul baa jira middaa kuma xisaabtamaya ilmihiisa meel buu iskuulka ka geysan islaantiisana meel buu barafka u dhigan haye
waxa dhibka waa maani
haye
anigan hadda jeestiyahan aslan ba embiyaasha lama goyn karo oo dawladdaa ku dhisan sax
hala gooyo waan dhihi lahaa waa bataatanba
bataatan ba wax meesha habaa laga bixiyo wax kale ha lagu soo saaro aada waa mahadsan tahay saaxib shukran waxaan kaloo kuu sheegayaa aha nimanka yaan lagu buuqin horta yaan lagu qaylinin waxaan waa iska cunaan nin walba oo ciddiis inbuu ola soo galban doona mana ku jiraayo haddow na ku kale unba saasoo kale aan yeelaynaa marka ukaadiyaa leedahay oo hal nimankan hala daaya walaalo wax laga sugayo ma laho meesha inay wax cunaan baa loo gey inay wax qabtaan maba loo geynin shukran xuseen faliir saaxib aad baad mahadsan tahay aa mudan shukran xuseen- dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga على اليوتيوب walaal ee ku salaamayaa iyo no stress weeye aha
iyo horta waa yaaban anigu waxaa sheegaysa waaba yaaban aad iyo aad wadankan dhaqaalihiisa burburay oo dhulka tagay iyo abaartaa jirta waxaas oo lacag ee hadduu bimbi qaadanayo aha aha
iyo aniga yaabkaan yaabay ilaa hadda waa yaabanaya bal dib halasugu noqdo oo bembigana mishaarkiisa boqol kun ha laga dhiga baabuurka milyanka la sheega dhowr kun milyan la sheegana laga dhiga aad iyo aad Wee, ma garat aad iyo Wee.
aad aha
wadanka dhaqaalihiisa waa burburay damac dambe malaha intaasoo milyan ilaa had masaxdii waa ka weydaa wuxuu waa garan waay waxaa sheegaysa waa bafaami waay lacag aad u tira badan waa xildhibaanada waxay la kacayaan saaxib Mm, mm, mm, mm, mm. adiga wadankan damac mala damac mala awoodna way u leeyihiin
wadankan damac mala awoodooda ma naqaano waxay noo qabtaana malaha aad iyo aad lacagta ha laga dhimo boqol kun ha laga dhiga mashaarkooda baabuurka ha laga dhigo ha lagu eyeeno kaarkana haba laga dhaaf
aad iyo aad ma lugeynayaan saaxib nin xildhibaana lugeyn ma laha الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا المقعقة سهر محمد هذا هذا يوسف بكر وانكم السلام عليكم دغيشياasha Sa- horta Yusuf Bakar oo qosolkii aan naga dhameysay kowdhe أي midda kalena programkaaga haddaa runta stress aan ka qabna dhakhtar wax na geynayna male أي سارة من نير- من نيروبي كوسو أنتاي Nairobi aan joogaa wallahi shan bari aan soo garaacay wax iga qabanayna male niyo cudub baan ka qaaday do- do- programkaaga ما دي مالا أنا هذا لامبرجوني ولا قصينا يا هكول ولين
waa ku mahadsanta aniga runta waxaan leeyahay kala shaandheeye waay ma fahantay Haye.
Shaandheeye. marka budo iyo ba- badan ha loo kala baxaan leeyahay wallahi dawlad aan aada ugu qanacsanahay waay nimankii caloosha iyo ay la weynaatay xaaraanta ay cunaayeen buu safaynay ma fahantay أي
aad baan usoo dhaweynaya nimankan ilaa maalintii la qaatay xirnimada kenya qaatay ilaa maalinta waxay cunaayeen qashin iyo dadkii sidaas dhibaatada u haysatayna ka fakerinay iska noolaayeen xaaraan ku noolaayeen ma fahan أي marka anay ruuto waxaan leeyahay madaxweynahana garabkiisa allaha galaan leeyahay isaga iyo dawladda fiicanna inuu soo inuu s- wasiiro fiican soo doortana waan rajaynayaa in badar iyo biyo loo kala baxana waan rajaynaya khayraan ku rajaynaya taladeeda waa intaas ani aad baa umahadsan tahay saharoy aad baa umahadsan tahay saharo saaxiibada barnaamijka ka qayb qaatay kuwa iminkaas doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan mar kale dhegeysta waxaan saaka diiradda ku saaranay kaga hadlaynay Eh, dabcan waxaa markaasi luqunta iskula jiraan xildhibaanada iyo sidoo kale guddiga mashaaraadka iyo gunooyinka ee dalka ee s r c kuwa loo yaqaano gabadha markaasi ah, mingeesh waxay tilmaamaysaa leedahay dabcan xaaladda way cakirantahay war aan wax yar u yara kaadiya xildhibaanada laakiin xildhibaanadaasi iyagana way ka dhaqaaqi la-dahay iyadoo xildhibaanada markaas iminkan ay ku tilmaameen sheegeen inay markaasi gabadhan ayba bahdilayso oo sidoo kale doonaysaba in ay lacagaha ka jarto taasi ay ku sheegeen in ay doonayaan in iminkan ay ka gaaraan ah, xal ugu dambeys ay ka gaaraan sida markaasi xildhibaanka een, em, em, laas ee aadan keenaan uu sheegay in guddiga markii lasoo magacaabo ee u xilsaaran bajetka ama maaliyadda in markaas ay ka arrintan ay soo gebagabeeyaan sidoo kalena lacag laisku ogyahay ay kasoo saaraan mushaaraadka dhegeystayaal haddaba dhegeystayaal lacagta keliya ma aha waxyaalaha markaas laisku haysto waxaad isku haysaa wicitaanka airtimeka ay xildhibaanada ay qaataan iyadoo hadda ay qaataan shan iyo toban kun oo lacagta waa shan iyo toban kun oo kaarka loo geliya dhegeystayaal iyo sidoo kale soddon iyo shan milyan oo lacagta dalka oo guryo markaas loogu talagalay inay ku dhistaan dhegeystayaal waa lacagta laakiin duloon ah ama lacag markaas amaaha iyo sidoo kale baabuur oo sideed milyan ah loogu talagalay dhegeystayaal iyo weliba shidaal loogu shubay lacagta baabuurka kilomitr ama halka kilomitirba in markaas lacag shidaal ah loogu shubay xildhibaanka dhegeystayaal ayadoo taasi ay doonayaan in haddana wax ay ka qabtaan ka bedelaan oo sidoo kale lacagtaasi la kordhiyo iyo weliba kalfadhiyada oo lacagtii laga jaray lacag yar oo keliya loogu rabay kuwaasna waxay doonayaan in lacagtooda meesha ay ku ekaato dhegeystayaal adi isku soo celcelis waxay markaas xildhibaanada qaadanayaan hal dhibic hal milyan markaa laga bixiyo ama laga reebo dhegeysta lacagta baabuurka sideedan milyan iyo sidoo kale guriga lacagta soddon iyo shanta milyan oo markaas loogu talagalay lacagta caymiska ayaa sidoo kale meesha ku jirta oo loogu talagalay qoyska iyo isagaba in ay markaas isku daabiyaan dhegeystayaal xildhibaanka sidaas ayaa hadda arrinta hoosha u maraysa laakiin taasi waxay leeyihiin mid anaga na anfacaysa ma lahan oo mid anaga na anfacaysa ma ahan haddaba guddiga waa bangiga dhexe dalka njoroge ninka u qaabilsan u weyn wuxuu asagana tilmaamay in boqolkiiba shilin ee la aruuriyo canshuurta in afartan shilin ay u aado lacagta dhanka deymaha ee wadanka markaas uu qaaday halka dhaqaalaha wadanka iminkana aad uu leecayo sidoo kale tabarxumo wadanka ay ka jirto iyo dowladda wuxuu tilmaamay in xildhibaanada markaasi dulqaataan sidoo kalena ay fiiriyaan baahida dhibaatada wadanka ka taagan lacagtaasina loo wiciyo isbitaalada iyo sidoo kale wadooyinka u baahan in wax looga qabto dhegeystayaal sida uu tilmaamo ama ay tilmaameen halka ay xildhibaanada markaas iminkan ku adkeysanayaan ay doonayaan in kalfadhigooda u koowaad ay doonayaan inay ka arinsadaan xaaladda wadankaas iyo qaabka waa dabcan xaaladooda lacagta mishaaraadka iyo weliba lacagta c d f ta ooba laga jaray la sheegay in kadib baaritaano xoogan la sameeyey in ay si qaldan loo maareeyo dhegeystayaal taasi ayaa keentay in meesha laga saaro lacagta c d f ta laakiin inkastoo hor ay haddana xeerdejiyaal ay yihiin haddana ay wax walba ay meel marsan karaan ayaa haddana laakiin maxkamadda ugu sare kasoo saartay ayadana bayaan oo markaasi sheegtay in xildhibaanada ay markaasi fiiriyaan nidaamka wadanka iminkan iyo xaaladda wadanka uu ku sugan yahay taasoo keeni karto in culeyska ugu badan ee dhanka dhaqaalaha wadanka ka taagan yahay dhegeystayaal hadda waxaa keli laga sugaya in madaxweynaha bal arrintan uu soo fargeliyo sidii xildhibaanadan lagu qancin lahaa oo sidoo kale ugu dhaganuglaan lahaayeen guddiga mishaaraadka iyo gunooyinka ee s r c dhegeystayaal warbixinta ay soo saartay waa lix iyo labaatankii bishii julaay ay ku sheegtay wargeyska dowladda lacagaha mishaaraadka ee xildhibaanada dhegeystayaal haddaba iyada dabcan s r c isfahmi layihin waa guddiga mishaaraadka iyo gunooyinka xildhibaanada ay isfahmi layihiin talow sidee markaasi u fahmaan shacabka ay markaas ayaga soo doorteen iyadoo loo barbardhigayo xaaladda adaga wadanka ee dhaqaalaha iyo weliba sixir bararka wadanka ka taagan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barqa wanaagsan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqa wanaagsan ayayni leenahay meelowbaa naga dhegeysaneysaan dhegeystayaasho bakada ayaan ila socodsiina barnaamijka ogaanka daqiiqada yar oo kooban oo keliya inoo soo hadhay iyadoo goorrow aan barnaamijka soo xiri doono hadduu ay bahraale ka noqdo laakiin qadka ugu hore ee marka labaad ama qaybta labaad dhegeysta ugu hore ayaan siinaya walaal soo dhowo magacaaga walaal ma maqlaysaa nacam soo dhowow
aniga daawud almajaaley daawuda soo dhowow dhamaajaley ka waran alxamdulilah haba xagaaya baa nagu dudaysada allaha noo kordhiyo aamiin allah ziyaadiyo ilaah idinkiisa meel walbana allaha noo ka keeno aamiin
hortu haddii aad joogto xagabeer haa oo libooda lagu tilmaamo oo libooda ay baadi kaa jirto waddadan baa qaadi
oo oo oo gaas agu doonta baadidii maadeli
yah
maadeli maadeli maya ma helaysid
horta dadka dhegeystayaasha halkooda u sheegi taadum ka hadal dawudow
dadka waxaa la sheegaya gabanana ma aha sana sana ma aha waa imdiso imdi ma aha wax gabana ka hadlaya ma lahan
waa imdi soo ma oho aad iyo aad
wadanka imdiba u badan haye
hadday dhahaan leeleeb xadka hala mariyo xadka uwaanli iyo iyo kenya leeleeb ha laga dhigo meeshaasay mari aad iyo aad
dadka way ka badan yihiin wadankan waxaa jooga ama sharciga geeya ama lala hadlo ama hadlo waa m d haye
wax ka daran inay keenaan baa laga yaabaa hadda hadda iyo jooga waxaa laga yaabaa inay dhahaan kii dabo labaatan balaad xaliyada inuu dhahaaba suurtagal eh haye
haddii hadalkooda ajnabiyada waa ina kala dareen ba u ekaanay haye
haddee dadka codka uu sabxaansahansiinayaa wadanka baarlamaanka kenya waa md mdbaa u badan marka waxaa leeyaha laga dambeeyo ani waxay ila tahay qayli ka rooma liso qaylada hala joojiyo nimanka faraha laga qaado ninka dalkiisa laga soo doorto xaqulun waay asagay u taallaa aad baad umahadsan tahay xuseen dhamaajaale uu mahadsan yahay daawuud raalli haw xuseen ma aha waa daawuud dhamaajaale dhegeystayaal gabagabadaan soo gara daqiiqada yaroo kooban keliya inoo soo hadhay barnaamijka si aan usoo afjarna dhegeystaha qadka telefoonka ku jiraan siinaya kadibna barnaamijkaan soo xiraya walaal soo dhow magacaaga
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاكم السلام من مصدح وجهه mustafa wajeer soo dhowow
عندنا صدى واي aha
horta laba arrimood oo kulan sax
dawladda waa dhaqaalo lahayn haye
baarlamaankii waa badi cusub haye
deymo badan oo lagu leh haye isaga barkiis baloodi u gatay haye
ma garat haye
marka nimankaana foolba waraagu waxaa la yidhi nafti eh, waxaa la yidhi naftiisa ugu dhafra haye nimanka horta tood ma u qaylinayeen mawtu dad hadda oo ama tol ama wadankii horta uma qaylinayeen mhm
haddii wadanka hadda ay ka naxayeen mhm
ay horta sidaas uma hayaqasheen mm
wadanka way u jeedaan waxaa dayn badan aa lagu leeyahay mhm Eh, cudurro badan baa jira mhm dhaqaalo xumaa jirto mhm abaar baa jirto ayadoo og Marka ayagu yihiin waxaa loo- mustafow ayagoo taasi og yihiin maxaa haddana ay u fahmi la'yihin markaa
waxay u fahmi laayihiin aha taas maba u jeedaanba ayaga tooda ma u jeedaan haye waxa la sheegi maba u caddaba haye
ma garan mhm
Ha. waxay marti koyda iyo koynaba labiin toban gadaa jafare ee surukiki ma- noo macnee waxaa macnee eh, muxuu ahay beeroley ahay mog haye
marka gabadha markay cuntada ka dhis waxaa la siiyaa laba iyo toban qarsiin baalka oo mooqaha baalka lagu bixiy mataqaanaa soorta lagu bixiy haa
laba iyo toban xabaa loo tiriya sax
laba iyo tobankaas ayaa u go-on sax
gabadha habeenka dambe waxay tiri iyo meesha marti ay imaadeen mhm Eh, cuntadaada wax baa laga dhimay tir sax
markaasuu yidhi marti imaada yimaadinaaba laba iyo tobankii mooqaan rabaa buu yidhi qarsiinka baalka fadaalki haa laba iyo tobankii umnaa naqaanaa buu yidhi ani ama ha imaada ama yaa imaadina marti haye nimanka horta waa nimanka waa sidaa waa sax hadda haddii la siin waxay ku qabanaan malaha haye cid ay wax ugu qabanaan aha ama meesha laga soo doortay ama wadankii meel ay wax ugu qabanaan malaha haye
Eh, wadankiina ayakaaba xoog badanba yaa maxay xoogayba dhulka ku haystaa moogta sax
marka horta wadankii inay fiiriyaan oo deyntii ay fiiriyaan oo abaaraha ay fiiriyaan oo wadanka deynta lagu leeyahay horta ay fiiriyaan oo horta intii horta sanad camal laga gaaro ama xoogaa lix bilood laga gaaro aha inay horta xoogaa yara sugaan baa ku ficna aha
marka dee nimankaas niman hadda wa- waxaas u naxa ma ahe marka waxaan- marka waxaan leeyahay wadanka u naxa oo waxaan leeyahay eh, bal waxaa arrinta lii soo jeeda bal intii dhowr bilood laga gaara bal wadanka cagaha u dhigaan leen aad baad umahadsan tahay mustafa saaxib waana waana waana- waana ku salaam shukran ogaas baan kaa qaaday aad u mahadsan yahay mustafa wajeer qadka telefoonka xiga soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haa walaal macaane waxaa abaha nabadda waad garanaysaan malayna isma kabow قارنو سودو
wala saaka qadka waa waa waa cuslaa qadka saaka waa cuslaa هيا Waa- dhowr goor baan qadka soo beegsaday waan helay haddana maarta waa iga beelbarowday haddana mar kale aan galay waan waayay haddana mar kale aan galay waan helay marna warbixin dheer baa ku jirtay عفوا عفوا
dhib male dhib male dhib male waa barnaamijka siduu maaragtay uu xiisad u leeyahay waa waxay dhegeystayaasha maaragtay nin walba maaragtay uu intuu u galo uu maaragtay ha- habab qodobka ku saabsan ooga hadlayo واصح
soomaalida waxay tiraa lilaaxna tigista barte اها karista waa ku cad عيب مودا
nimanka baarlamaanka waa nimanka dawladda maanta dhisan ay ku dhisan tahay horta marka koowaad واصح
sharciga ayaga in beesmariyaan baana soconaya اها
marka waxaa waay nimankan dhaqaalaha wadanka dhanna ayagaa u ku fadhiyaan هيا
mar haddii kaarkii loogu shubay mar haddii medicorka kaafaaga ay haystaan mar haddii maarata wax walbo dhan ba ayagu la dhehe اه hooyad biyada shacabka oo mana ama abaarta haysana ay u geynaynin اها waa dhibaato aad u culus أمم.
tan anigu waxaan leeyahay waa waa xaq soo baxabo Mm.
haddiiba la rabo lacag in laga gooyo baarlamaanka اها
taa waan dhiirigelinaynaa annaga haddaan nahay shacabka sax
sababta ay tahay gunnada nimanka ay qaataan baa ka badanba mishaarkooda waa sax
marka anigu waxaan leeyahay boqolkiiba boqol ha laga jaro mishaarka ha lagu kaba dawladda dadweynaha iyo abaarta ee hayso oo dhibaatada la daanadhacayo ha lagu kabaan leeyahay oo ha lagu baahajiro aada iyo aad marka waxaan leeyahay shacabka kenyaanka maanta meel kasta ay ku nool yihiin dhibaataa soo wajahday sicir barar baa dhace wadanka waad arkaysaa meeshuu marayo lacag accountiga dawladda dharka dawlad lacag ma jirtaa la leeyahay sax ayagana waxay rabaan inay maaragtay sida hadda ninka uu sheegi waayo sagaalka laba iyo tobanka fundaal oo maaragtay ninka la siin jiray oryaa martibaa cidda admaatane warniyo hadee cawada ay kaa jaranta martidaas haysaa qeybtaada marka qaadanaysaa iyo ligama jari karo iyo meesha ku hayaan sax
marka caafimaad middaasa mid suurtagal noqonayso ma aha aada iyo aada maxaana maxaawile islaantaadi gudna gooni ay leedahay oo maaragtay ka medical rekaabay gooni u leedahay ee ilmahaadi asagii wax shiraalkaadi gaarigaadi ha waxan wadanka waa la xaalufiye marka anaga haddaan shacabki nahay dadkii baarlamaanka soo dhisay haddaan anaga nahay haddii madaxweynahan soo dhisnay oo baarlamaanka aan soo dhisnay oo senatka aan soo dhisnay oo gobolaaga aan soo dhisnay oo m c a gii woman reebkii wixii oo dhan aan soo dhisnay hadalka anaga waa in la maqlo oo la tixgeliyo oo meeshaas maaragtay wixii anaga aan ku hadalno laga gooyo nimanka baarlamaanka maxaa baarlamaanka haddii ay u diirma haynin shacabka soo doortay ee marka ayaa wax ugama rabaan waa male lacagta maanta anaga waajib ay nagu tahay nagala gooyo ficil barka jira awgiisana ha lagu kabo waa laga rabay taa iyade sax maalin kastaba moojin bay soo saaraya mishaarka iyaa iska kordhisanayn sax
waxaas wax suurtagal noqon kara ma aha aada iyo aad in badan waan ku salaamayo aabaa nabadda gaarane shukran aad baad umahadsan tahay dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambaansinaya kadibna barnaamijkan soo xiraya soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ibraahim oo gaari jooga ibraahim maxaan kugu daraa
ibraahim maxamed ibraahim maxamed soo dhowow
walaale horta eh, baarlamaanka haddii waxaa la yidhi hal hal hal hal hal hal bahasha hadday qudhunto waxaa la yidhi iyadoo idil baa qudhunta waa sax
malaayi hal hadday qudhunto iyadoo idil baa qudhuntaa la yidhi haye baarlamaanka lasoo doortaa ha
walilaahi qabaa jira sax wakhaa'imiinna oo ilaahay uu mar kursigan isii aad wax aad aad wax xaabxaabsatide aha guryo aad dhisatide kuwa lehna way jiraan sax ani waxay ila tahay mhm
runtii sii diyaafinteena weli bilaabanin ha
meel aad iyo aad aad hoosaan joogna anaka nodistaan ka hadlayaa ogaanteena weliba gaaris baan ka waa hadlahaya sax
Ah, meel aad iyo aad hoosaan joognay mhm maantana alxamdulilah meel fiican baan joognaa sax walaalle ma aana yaana la isku darin dadka qaarkii yaana la isku darin mhm nyaali wiil ka soo galaa jira jijo pofo la yidhaha maxamed cali aad laakiin hadda mushaaraadkii baan ka hadlaynaa Een, mushaar- xil- xila- xildhibaan walba wuxuu leeyahay hadda waxayga waa inaan inaan markaa qaataa
Een, waan garan hayaa e mhm c d f t iyo markii nyaali aad isu fiiriso tii garis iyo tii maaragtay c d f t nyaali markaad isu fiiriso ha waxyaalaha ay qabteen runtii features ay ku jirtay gaarisadka features ay ku jirtay ha
guryo waxaad arkaysaa classrooms waxaad arkaysaa boqol sano aanan gadaal loogu noqonaynin Sax.
nyaali sax gaarisna Mhm.
kalaasyaha qaar markaad iskoolka wareegto iskoolaadka gaarisa kaunti markaad wareegto waxaa qol qol musqul baad moodi dariishadihii loo loo sameeyey aniga marka waxay ila tahay walaal anigoo aad hadalka usii badanay mhm dadka hal meel ayaa laga dhigin ha
ha la kala bixiyo oo ha ha la kala saaro kuwii xunna way xun yihiin ha la yidhaaho laakiin wixii dhan hadda een, guddiga mushaaraadka hal bay ka dhigtay Een, haddii xumaa iyo hadduu wanaagsanaaba
haye oka
allah taasaa wax xumaysee aada iyo aad marka walaal macaan aniga aad iyo aad baan arrinta aan uga- uga u diidanahay hal mar ha loo dhiganaa xumooyin waa tahay aad baa umahadsantay ibraahimow aad baa mahadsan yahay ibraahim maxamed gaarsan naga soo wacay dhegeystaas ee khadka telefoonka u dambeeya dhegeysta laakiin iminkan iyo ogolaada inaan soo qabta mid kamid adega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta safaricom dhegeystayaal haddaba telefoonkaada soo qabso dabcan waxaan filaya inay dhegeystayaasha la socdaan telefoonka soo qabso ee gacanta ku dhufo telefoonkaada iminkan gacanta ku qabo haddii toban shan ay kugu jirta haddii labaatan shan ay kugu jirtaba ay wax ka badan haddii kugu jirtaba laakiin ila soco Ee, iminkan waxaad qaraacaysaa xidig afar afar afar gees xidig afar afar afar gees waa saddex afar aad qaraacaysaa ee, kadibna haash aad ku dhufanaysaa Ee, safaricom waxay ku leedahay dhegeystayaal waa macmiishaan ugu talagalnay waktigan adag inaan markaas garab siino iyadoo xaaladaha iminkan ay adag tahay macmiisha shirkadda waxay markaas kuleeda adeega tonikiwa ayaan kusoo saarnay si ay uga faaideysto dhaqan ay kugu noqoto inaad mar waliba markaad koobkaada gaxwaha ama koobkaada shaha mise koobkaada biigeyska aad afka ku hayso mise canjeerada iyo markaas sheekadana qofka ay kugu socodsiin kara inaad raadsato hadday tahay gabadhi baxyaradeed hadday tahay miinweyntii ama gabadhi weyneed oo guriga hadday tahay caruurtaadii hadday tahay ehladaada qaraabadaada qoysaskaada hadday tahay dad waxaa jira qof qof kale ka helo inuu la sheekeysto saaxiibkiis hadday tahay in waxay tahayba waanta waxaa ku leenahay dadkaas ayaa markaasi ku fahansiin karaan oo qurca- quracda iyo weliba canjeerada iyo waxay tahayba kuu socodsiin karaan dhegeystayaal dhegeyste markaad sugaysa dabcan waxaan kuleenahay ha sugin iminkan telefoonkaada soo qabsa kadibna wix shirkadda kuugu talgasha qaado dambeeye magaare doqoni calaf ma lahan alle soomaan haa marka waa inaad fahantaa marka qaraac waxaad ku dabcan markaa lambaradaas qaraacdo waxaad ku bedelinaysaa kadibna minute deals waxaa loo yaqaano wicitaanka aan la- aan xadidnayn waa soddon daqiiqo oo aan waana toban shilin keliya wicitaanka aan xadidnayn oo hal saac waa waa labaatan shilin isagana iyo weliba kareedho dhabodhabo ayaa jirtaa dhegeysa daqiiqadaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadaha waxaa la xisaabinaya islamarka aad iibsato ha hilmaamin oo la jaanqaad daqiiqadahaada ha iska beeldareenin oo intaad meelaha afka taagayso waqtiga yuusan kaa dhammaanin dhegeystayaal marka kalabar kaarka labajibaarka ee loo yaqaano kareedho dhabodhabo ayaad helaysa markaad iibsata kaarka adigoo qaraacayo xidig afar afar afar gees oo aad helayso boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba laba boqol dhegeysa bulshada soomaalida waa kuwa hadla inta badanna waana bulsho markaas qoridda ay ku yar tahay dabcan markaad dhegeysta shirkadda safaricom waxay fursadda kuu siinaysaa inaad eh, ku leedahay ka faa'iidaysto waqtigan ee shirkadda ay ku- ay ku keentay inaad dadkaada ehladaada qaraabadaada dadkaada iyo qoysaskaada weliba kuwa raxin goyska ah qaraabo goyska ah waxaan leeyahay telefoonka iminka soo qabsay waryaha kaarka kuu shuba labaatan ka shin hadday labaatan shin kuugu jirna anagaa kugu shubaa hadday toban shin kuugu jirna anagaa kugu shubaa si dadkaada maanta ah aad u farxad gediso aad ula hadasho dhegeysa aayarko iibso telefoonka eh, aayarko iibso tun- tunikiba oo aayarka ku shubo sidoo kale asxaabta gabdhaha markaas shukaas iminkan ayagana haasabaha wiilasha ayagana markaas shaqa la-aanta ah oo markay gabadha lacaglaan maanta ama kaarku wuxuu ku wac- u waayo wuxuu leeyahay maanta way cajisanaya madaxa saakii xanuunaya maanta s- meeshaan aadaysan intaan ka dhacay san san mm, mm. waa been buu kuu sheegaya kaar baa ugu jirin saaxiib adigana aayarka qiro been ha sheegin waxaa ku dhaha saaxiib maanta way iga taallaa kaar la-aan baan ahay gabadhan waxaan leeyahay markii adeega aad soo adeegato oo aad marka wix yaroo eh, kaaga soo haro aarko kaarkaada kusoo gado marka wiilka adina inaa marmar wacdo waa muhiim si markaasi xaaladaha iyo danaha guud ee qoyska dambe soo socdo aad oga hadashaan hadduu ilaahay intaa labada qof caraf iskugu daro dabcan ala kale xishoonin laakiin gabdha waxaa leeyahay markii aad adiga tuniko aad gadanayso ha u sheegin ilaa waxaa laga yaabaa in maalinta dambe soo socoto had barin laakiin marar qaar inaa mhm laakiin mar qaar ka dhis safaricom waxay kuleed waqti badan hadal oo fariinta gaaban u dir asxaabtaada ehladaada qaraabadaada qoysaskaada dhegeysa si farxad aad loo qeybs aad ula qeybsatid soomaalidu waa bulsho afka waxay iskugu gudbisa marka loo barbaray qoraalada oo waxaan markaasi jecelnahay inaan meel iskugu nimano telefoonka ku wada hadlan wada sheekeysano laakiin iminkan qofka isagoo kaa fog ayaad la hadli kartaa la xiriiri kartaa dhegeysaal oo agtaada ka wadhici karta inuu kula joogo dhegeysaal oo qofka markaas aadka kugu weyn safaricom dhegeysa fursada ay ku siiso waxay ku leedahay subixi markaas soo kacdo dhaqan ha ku noqoto oo marka horeba ka- ehlada qaraabada dadka jaarka ka bilaab adigoo xitaa aan u tegin ayaa gurigaaga joogto wici kartaa saakis ay ku baradensaytiin xaaladda ka waran star four four four hash ayaa ku diiqda saaxiib oo maantaba dhaqaaq oo halkaas u dhaqaaq dhegeystayaal maantaba qaraa xidig afar afar afar gees si aad u hesho waxyaaba kala duwan ee safaricom ay kugu talagashay dhegeystayaal waqtigan adag oo qof waliba inta lacag fara badan ay kaaga bixileed maanta waqtigaada oo haysataa saaxiib ah halkaas ayaan kusoo afmeeraya barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari sideedii waa toddobadii subax waa toddoba iyo qadar soddon daqiiqa hawadii barnaamijka inoo soo gala dhegeysa wargeysada iyo haddoo markaas gabagabadii aan soo garan barnaamijka hogaanka saaxib ee la- waa ku mahadsantahin la socodka dhegeysiga inta dhegeysanaysa inta la socotay inta dhegta u taagneyd inta marna mawjada iska weecinin idaacadda star f m dhegeystayaal iyo weliba inta ka qayb qaadatay intaan ka qayb qaadan inta usoo deglaysa inta biisiga ah dareentay saaxiibadaasi waxaan leenahay cafwan waqti kale ayaa ka badan qaarna way mahadsan yihiin saaxiibada ka qayb qaatay barnaamijkan u mahadcelinaya sida maxamed cabdullaahi barquuq ee naga soo wacay iyo sidoo kale axmed maxamed gaarisa maryamo sheekh gaarisa salaad gurdoon ka kuma daa'uud dhamaajaaley oo laba mar ka qayb qaatay no stress mandera laba mar ayuu ka qayb qaatay iyo cumar maxad booko ku sugan maxamed aadan raamu cabdiqaadir qabowey iyo sidoo kale cabdiqaadir qorane gaarisa xuseen faliir saaxiibka idaacadda star f m uu ku mahadsan yahay saaxiib ah, xagar jareer sahara maxamed nairobi mustafa wajeer aabaha nabadda gaarine uu ku mahadsan yahay asagana saaxiibkaasi ibraahim maxamed qadka telefoonka dhegeystay ugu dambeeyey oo hagaarso inaga soo wacay inkastoo asaga uu sheegay in dadka bar la kala qaado oo qaar lacagta laga jara qaarna loo korriibo saas iyaga- asaga taanya ibraahim waa sidiisa fikirkiisa aad ayuu u mahadsan yihin saaxiibadaasi barnaamij ka qayb qaatay waana uga mahad celinaa saaxiibayaal shukran shakuuran ayaan idin leeyahay waxaynu obolana maalinta berito arrimaha gargaarka biniadamnimada iyo qaxootiyadah laakiin inta ka hore mawjadaha iska bedelin idaacadda star f m mar waliba wehelkaada ahaata dhegeysanaan isku baahanna waan kuu baahannahay dabcan aday- dee haddii aan- anagaan ku baahannahay adigana waa noo baahantay soo maahan ha laba dhinac waan isku baahannahay saaxib marka aan isku dulqaadanno oo aan dhegaysanno laakiin mawjada marnaha iska bedelin star f m ha kuu taagnaato waa saaxiibka waa qofka keli saaxiibka dhow aad ka dhigan karto wararka barnaamijyada kaftanka sheekada waxaasoo dhan idaacadda ayaa ku haysaa saaxiibayaal dhammaantiin barqa wanaagsan ee ini leenahay xamdi guray stuudiyaha labaad ay sii gelaysaa dhegeystayaal barnaamijka barqada ayay hila socodsiin doontaa dhegeystayaal ganacsiga inta ka hore sidaasi nabadgeliyo maasanidiin saaxiibayaal